سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani qisati asxaabi اlukduud waa asxaabu اlukduud ee suurat lburuuj qisadoodu ay kuba timi bal qisadooda caddaynteedii iyo taas buu baabkeedii yahay wasaaxiri nin saaxiro iyo waraahib oo qisaday ku sugan yihiin iyo raahib iyo walqulaami inan iyagana qisadoodii oo dee waa wixii sababta markii dambe u noqonayay ukduudkan la jeexay dabka lagu shiday ee dadkii markaa mu'miniinta ahaa oo ninkaa jabbaarka ah ee rabbinimada sheeganaya uu kuba goray waa wixii sababta u ahaa balbaabku waa kaas marka xadiidka inoo soo socda waa xadiid dheer oo saxiixa muslim inooguba sugan kolley bukhaari waa kala gooni noqday ee tirmidiya way la wadaagsadeen saaxir iyo raahib iyo ghulaamna qisadood way inoogu sugan tahay dad dabda lagu guray oo dee inta khuduudkaa la jeexjeexay taas ee inay laakiin qisadu qutila asxaabu lukduudi annaari daati lwaquud qisadaa suuratulburuuj kuba timi inay qisadu iyadii tahay oo ay tani tan tahay xadiidkan muslim inooguma imanayso laakiin tirmidi baa xadiidka markuu wariyay aakhirkeed ayay aayaadkaa aqrintoodu dhacday bal markaasan buu sheekhu qisata asxaabi lkhduud ee waana inoo dambaysaayo waan eegi doonaa un markaas tirmidi waxii la ziyaadsan yahay ama xagga dambe ugaba suganna markaasaan yar eegi doonaa wuxuu uhi markaa imaamkii muslim raximah اllahu tacaala xadaثana hadabu bnu khaalidi qaala xadaثana xamad bnu salamata qaala xadaثana haabit عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل سندku cid aan ku joogsanaa ma jirto waa dadkii dee kitaabkeena kusoo noqnoqonayey hadaabna waxaan hore usoo ogaanay dee أxaadiiث waxoogaa ayuu leeyay hudbana in la yidhaaho dee ma midba idna waa ism midna waa laqabe keebaa hadaab baa ismigaa ka kalena waa laqab waa la yihi hudba ismiga hadaabna waa laqab kolley bukhaarina hud baa dhacda halkana hadaab waa kan muslim inoogu soo noqnoqdo haabitkuna waa thaabit lbunani markaa suhayb ibnu sinaan irumi saxaabiga jaliilkaa ayaa wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay baa yidhi kaana waxaa ahaa meliku nin boqora fii man kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey waa ummadii hore ayaa waxaa jiray nin boqora wa kaana lahu saaxirun kolley qiso asxaabu siyar ay soo arooriyeen oo najraan kaba dhacday bay barhkood xadiidka kuba fasiraan ibnu isxaaq iyo keyrkiiba ay soo arooriyeen oo najraan kaba dhacday oo dee markaasna ninka boqorka ee qisadaas waa yuusuf bay magaciisa kuba sheegeen duunawaas in laba odhanayo dee boqorada yamadeenu kaba mid ahaa laakiin tay ka dhigeen nin yahuudiya inuu ahaa dadkan uu gubayna dad nasaara inay ahaayeen bay qisada ka dhigaan halkan waxay noo soo socotaa inuu ninku rabbinimoba sheeganayay marka yahuudi ma ahayn ee diin rumaysan ma ahaynba say noo soo socota laakiin waa say dee magacaasna ay usoo naqliyaan qolooyinkan weliba mubhamaadka axaadiisa iyo in isaga iyo saaxirka iyo gulaamka iyo magacyay usoo wada naqliyaane bal waxaan leenahay dee kolley waa marka taa laguba fasire imaka inagu bal qisadan iyo rasuulka ilaahay suu inoogaba warramay ayaan kuba gaabsanayna inagoon dee fulaan iyo fulaan magacyadooda sheegin waana dadkii inaga inagu horeeye uun ayaanu ahaaba ninku wa kaana lahu saaxirun saaxir baa u lahaa manaa ku saaxiro dee kolley wuxuu sixir jiro taa fircoonba saxaro lahaa dadkaa boqoradna in badan mid u faaliyo iyo mid waxyaalo waa leeyihiin oo had iyo goor way samaysaan oo waxay marka ay dee sidhahaan bal waxyaalo kaa ilaalinaya ama kuuguba warramaya haddaba saaxir buu lahaa falama kabiira markuu weynaaday ninkii ayuu qaala lilmaliki boqorkii ku yidhi inii qad kabirtu waan weynaaday ee waxaan sugaabo waa dhimasho waxaan aan aqaano dee haddii aanan cid barin oon layga reebinna waan la dhimanayaa weeye halkaasaa wixiiba ay kuwa baaba-ayaan ee fabcas waxaad dirtaa ilaya aniga gulaaman shaksi yar inan yar iisoo dir oo dee fadina oo waxaan fahmaya ucallimhu waan bari jawaabtii dalabku ku jasmisan yahay macnaa haddaad soo dirto waan bari doonaa asixra macnaa inan yaroon sixirka baro macnaa wuxuu leeyahy dee waxaan aan aqaanay dee iyagu waa kaa cilmibuu kaba dhigay waa cilmigaa daariga iyo dararka iyo xaaraamtaba ah in haddii waxa weeye aanan imika cid barin oon in layga reebin oo la dhinto halkaasu ku baaba-aya ee cid soo dir dee kalena arrin baa iskaba jirto wuxuu wixii uu yaqaanay ee macrifo ulaasa kutubta aan dhiganayna oo taasoo kale ah hadduu dee isagii waxa weeyaan uu isagun iskuba koobo onuu cid usii gudbin oonuu cid usii sheeg sheegin dee bal horta isagiina horta kuma intifaacayo cid kalena kuma intifaacayaan waanu la dhiman oo cilmigii iyadoona cidi waxa weeyaan kaba qaadan haddaan dadkii culimada ahaa dee inta ay joogaan aan cilmigii lagaba qaadanna waa tii rasuulka ilaahay inooga sheegay horeynuu soo maray in ilaahay subxaana watacaala suu cilmigan ku qibdoonayuu dadka kaga dhex qaadaya maaha inuu ilowsiiyo oy wada ilooban waa dhici kartaa dee dad gaar ah oo waxa weeyaan cilmiga dee la ilowsiiyo iyaga xaggooda wax kaba yimid taasi ashkaasiyo dee afraad wey laakiin guudu nin mar keliya la wada ilowsiiyo taas maahe arrinku wuxuu noqonayaa biqabdi lculamaa dadkii yaqaanay baa dhimanaya cidna kama reebeyso kolba markaa ninku wuxuu yaqaanay markuu la dhintay cidi kama reebin ugu dambeyn bay isu soo baxayaan dad wada jaahiliina oo waxay garanayaanba aanay jirin oo dee cilmigu waa wixii uu kusii socdo istimaariye ku yeesha waa baridan iyo barashadan baritaankan dadka la barayo iyo barashadan kii bartayna inuu sii gudbinayo taas buu cilmigu kuba soconaya haddaba markaa wuxuui fabcaa ilaya gulaaman ucallimhu sixra fabacaa ilayhi wuxuu u diray gulaaman inan buu u diray horana waa ti aan laftigan gulaam dee ilaa inta uu qaangaadhayo markaa ilmuu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo gulaam luqada carabeed waa lagu idlaaqa wixii intaa ka weyn haddii laguba idlaaqa waa macno majaazahun imaka waa inan yaro dee dhici karta inuu qablalbuluuq ba ahaa ama waqtiyadaas buu diro laakiin waqti uu wax fahmayo wax qabanaya ah dee laisleeyana muddo dheer buu markaasii joogi gulaamkaasoo yucallimuu baraya sixirka fa kaana fii ariiqihi waddadiisa waxaa ku sugnaa idaa salaka markaa uu maro oo markuu gurigooda ka tago ee uu kusii socdo ninkan saaxirkaa waddadaa uu marayo waxaa meesha ku sugnaa raahibun nin ruhbaantii nasaaro kaba mida waa kuwa iyagu dadkaba ka dhex baxay ee meel gaara iyo dayr ay ku cibaadaystaanuun adduunyada fara kaba qaaday kuwaas buu ahayo ayaa waddadiisa ku sugnaa faqacada ilayhi wuu la fadhiisanayay uu kusii uu ku baydhaayo oo uu la fadhiistaa qacada ilayhi macnaa qacada cindahu weeye ama mufdiyan ilayh wasamica waa maqlayay kalaamahu hadalkiisan dee ku tacalluqsan waxaan saaxirku uu sheegaya wax ka duwan saaxirku ninkan boqorkaa rabbi buu ku sheegayaa isagaa rabbinimo sheeganaya laakiin ninkan dee ilaahay subxaana watacaala iyo tawxiidkii iyo taas kolley waana nin hagaagsan buu ahaayo dadkii wax bedelay muu ahayn diintii toosnayd ee markaasna waa haystay oo waa umuurihii dee ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa iyo inuu isagu dee rububiye iyo uluhiyaba laba gooni noqday oo umuuraha ayuu uba sheegayuu kaba maqlaya faacjabo hadalkiisii baa qalbiga ku dhacay waa ruux dee ilaahay subxaana watacaala uu iraadeeyey dee waa khayr iyo wanaag waa dariiqii tawfiiqa isaga dariiqii loo waday boqorkan iyo saaxirkan iyo dadkiisii loogaba yeedhay iyo ay diraya iyaguna si uu usoo bartay iyo waxyaalahaas dariiq kale ahaayeenna ilaah baa subxaana watacaala dariiqan kale la doonay hadalkiisii baa cajabgeliyey fa kaana wuxuu aha idaa ata saaxira waa markastoo uu u tago saaxirka ata saaxira waa idaa araada an yaatiya saaxira markaa uu doonayo weye welida uma tegin ee markaa uu doonayo saaxirkii inuu utago mara biraahibi raahibkan buu marayay faqacada ilayhi uu la fadhiisanayay markaasaa dee uu ku raagayeyba saaxirkiibuu waqtigii uu iman jiray buu ka habsaamaa fa idaa ata saaxira markuu saaxirka u yimaado ayuu darabahu ini waa raagayey uu garaacayay fa shaka dalika arrinkan waa waxaan haysta oo ah saaxirkii dee markuu agtiisa kuba raago inuu garaacayo intuu raagsaday ayuu uga awday uga ashkatooday ilo raahib ninkii raahibka ahaa faqaala raahibkii baa wuxuu yihi idaa khashita saaxira haddaad ka cabsatid ruuxa saaxirka ah oo dee intaad agtayda kuba raagtid inuu ku dhibo ama ku garaaco sandeemaka uu yeelayo aad ka baqatid faqul waxaad tidhaahaa xabasanii ahli ehelkaygii reerkii baan hore ugaba imano iyagaa i raajiyey iyagaa idibdhigay weeyaan xabsigu maaha dee xabsigii way idibdhigeen weeyaan oo iyagaa idibdhigay waidaa khashita ahlaka dee marka dambe uu soo noqdona waa la fadhiisanayey in arrinkan baa cajab geliyey markaasaa halkana reerkiibuu ka raagayay haddaad reerkii kaba baqatana faqul waxaad tidhaha xabasani saaxiru saaxirkii baa idibdhigay oo dee hore ii soo dayn waayey macnaa waa si uu dhibkan iyo uga badbaado bal xadiidka waxyaalaha inoogu sugan way inoo dambeeyaan halkan bay qolooyinkii dee kitaabka ama aimadii ilaahay ka raalli ahaadee sharxay ee shuraaxda waa sida qaadiciyaad iyo qurdubi iyo imaam nawowi oo imaka dee a haysataan iyo waxaa kaa mida inay xadiidka waxyaalahan kaba qaadanayno fawaa'idiisa ay idhaaheen jawaasulkadibi fi lxarbi wa naxwiha markay dagaal noqoto iyo wixii laba midka ah in been la sheegaa inay bannaan tahay iyo marka naf halaag laga badbaadinayo imika ruuxan dee waa badbaadadiisii ilmahan yar ee la garaacayo waa badbaadadiisii ama naftiisa ha noqoto waxa uu beenta ku badbaadinaya ama cid kaloo xurmale naftood haba noqoto bal waa taas banaanideeda waa hadal ay aimadaasi dee kutubtoodan wax weeyaan ay idhahaan ku idhahaan marka mid baa imanaysa su-aal baa imanaysa arrinkanba waa dadkii hore wax kaba dhacay waa ina raahiba qowlkii ee xaggee dee jawaaskan iyo inay bannaan tahay taasi aan kaba qaadanayna iyada xarbe iyo taas waa tii aynu soo maray alxarbu khidca iyo inay jaanibkaas bannaan tahay meelo kaleno xadiidku inooguma yimina sida xadiidu rajuli imra'atahu xadiidu mar'ati zawjaha oo kale iyo taasna hore inuu soo maray laakiin halkan dee maaha rasuulka ilaahay qowlkiisii maaha shareecadeennii ka mid maaha waa hadal ninkaa hore markaa rahiibkii yihi xaggey markaa jaanibka ay dee markaa la odhanayo waa jaa-is oo way bannaantay ay noqonaysaa kollay sharaxa saasaa inooguma sugane bal umuurta waana sida qaadiciyaad kuba sugan oo isagu kaba cabiro waxaa kuba sugan markay daruura timaado beeni inay bannaanaanayso khaasatan markay ilaah daraaddii arrintu yahay san difaac oo kale ruux iimaankii laba difaacayo iyo bal taas yahay iyo ruux la doonayay in laga hor joogsado xaq iyo iimaan oo la difaacayo laakiin bal imaamka qurdubi baa xagga ay taasi inaga tusaysa inay bannaan tahay buu caddeeyaa kitaabkiisana almufimo wuxuu dhaha wejka istidlaalku waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrintan ammaan uu ammaanayo ninkii raahibkaha iyo ghulaamkii iyo ficilkooda ay la yimaadeen waa kan karaamada iyo wixii kaba dhashay aan arki doonee taas uu fiicnaystay buu rasuulka ilaahayna waa u soo arooriyey arrinkani haddaanu jaa-is hayna oo wax bannaan aanu ahayn markii xaaladu tan ay tahay ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu caddayn lahaa walbayaanu laa yu-aharu can waqti alxaaja caddayntuna waqtiga xaajada loo baahan yahay waqtiga aan loo baahnaa lagama dibdhigo marka waxa weeye waa xagga rasuulka ilaahay ayaa inoogaba warramay inay arrinkani waxaan toosnayna ay laba yimaadeen inna ishaaro uu ku ishaaray may jirin bal dee ficilka ay laba yimaadeen iyo karaamada kaba dhalatay baa rasuulka ilaahay noola sheegay dadkaa ka hore inaga horeeyeyna haddii istixsaan wejgii rasuulka ilaahay uga soo naqliyo ama dee taqriir xagga sharcigeena ay kaba timaado oo wax laba odhanayo dee waa sharcuna bay noqonaysaa waana jaanibka aimadu bal kaba daliishadeen halkan jawaaska ugaba daliishadeen arrinku saasuu ku socday fabaynamaa waqti huwa waa inankii ghulaamka ahaa kadalika xaaladaa uu ku sugan yihi kadalikadu waa maxay ay mutaradidan bayna ahlihi wa bayna asaaxiri waraahib weeye intaasuu ka dhaxeeya kol reerkiibuu kaba imanayaa raahibkiibuu sii marayaa saaxirkiibuu ku dambayn haddana raahibkiibuu soo marayaa reerkii oo xaaladiisu ay taa tahay ee saaxirkiina uu taa kuba yidhi ayuunbu id waqtiga ataa wuxuu yimi maray calaa daabati daaba cadiimatin weyn qad xabasat innaas macnaha waa maalin maalmaha kaba midoo xaaladu ay taa tahay ayuunbaa wuxuu ku soo baxay daabad daabadu halkan dee kullu maa yadibu cala alardiba daaba waa la yidhaah culimada qaarkood baa libax kaba dhigay oo kuma fasiray shuraaxda qaarkood kitaabka barhkood baa waxay yidhaheen waa abeese weyn baabay ahayde laakiin waa wax daar darar la weeye wax dhib loo dadka ay kaba baqdeen oo waddadii fadhiistay oo dadkii markaa dariiqii kaba xidhay oo dadkiina markaa si ay u dhaafaan ay garanlac yihiin ayuunbuu inankii yaraa uu isagii kuba soo baxay dambadaas oo qad xabasat innaasa dadkii bay xidhay joojisay inay dee socdaan iyo xawaaijtoodii iyo halkay kuba socdeen ay u socdaan oy dariiqii kaba tallaabaan bay kaba horjoogsatay waa baqasho laga baqanayo dhibkeeda waa waxaa waxa dhibka leh faqaala wuxuu yihi markaa inankii yaraa alyawma maantan aclamu ogaan asaaxiru mara waxaa kan saaxirka afdalu fadli badan am iraahibu afdalu asaaxiru hamsadu way madan tahay dee kolley xadiidku waa ka halkan nooguba sugan imaam nawowi raximah llahu tacaala riyaadu saalixiinka bilowyadiisa ayuu kuba soo arooriyaa oo kale marka lafdiga dabdigiisu saa weeye asaaxiru ma aha asaaxiru weeye halkan sababtuna waa maxay hamsadii istifaamka iyo dee aliftii markay israacday ayaa mad loo bedelayba oo asalku wuxuu ahaa asaaxiru waayo ambaaba inoo taalo hamsadii istifaamka ka horeysa ambaa taalla asalku wuxuu ahaa asaaxiru ee markaasay deeta noqotay in in labadan dee xarafee kulmay madkani halkaasuu kaba yimo asaaxiru bay noqotay ee lafdiguu madan yahay asaaxiru keliya lama aqriyayo xataa hadduu idin qoran yahayna taas waa dabdiga asaaxiru masaaxirka asalkuna si aan soo sheegaya asaaxiru buu ahaa amtu waa tii mucaadilada hidda hamse istifhaam hamsa kaba horeysa saaxirka miyaa afdalu fadli badan amir raahibu afdalu mise ruuxan raahibkaa fadli ujeedadu dariiqadan saaxirku ku suganyaba taagaagsan ah mise arrintan raahibku kuma sugan yahay ayaa ta fiicana maanta aban kala ogaanaya waa yaqiin weynna waa yeeshay faakhada xajaran dhagax buu qaaday faqaala wuxuu yidhi allahuma ilaahayow in kaana hadduu yahay amru raahibi ninkan raahibka ah xaalkiisa iyo waxaan uu ku jiraa axaba ilayka mid xaggaaga loo jacayl badayood adigu aad kaba jeceshahay min amri saaxiri ninkan saaxirkaa xaalkiisa iyo shanigiisa iyo umuurtiisa faqtul dil haadihi daabata daabadan ilaahow dil xataa yamdiya annaasu waa kan yamdiya annaasu dadku si ay u socdaan oo dariiqooda ay u socdaan oo de dariiqii bay ka hor joogsatay be dhagaxu qaatoo sidaasuu yihi faramahaa daabadii buu dhagaxi ku tuuray faqatalaha uu dilay dee ilah baa dilay subxaana watacaala waxaa la arkaa daabada intaa leega lagala baqanaya dhagax yaroo kale wa dee dila maahayn lakin waa karaamo baabkeed oo waa ta halkana culimadu dee guud ahaan ay idhahan xadiidka waxaa ku sugan ihbaatu karaamaati alawliyaa waayo dee maaha nebi mucjizana maaha waa karaamo karaamaadkaa dadka ilaahay awliyada ah uu kuba karaameeyo waa arrinkan ummaddanaasu dadku way tegeen xadiidka halkan inooguma iman riwaayaadkiisa dadkii markay taa arkeen in ilmihii lagu dhegdhegay la qabsaday oo dee waxyaale ay kaba ratimeen taas marka daahirku waxaaba weeye isagu hadalkan ha yidhaaho ilaahayna waa ha ku dile eh dee dhagaxaa la tuuray inay arkayeen mooyaane waxyaalahan kale inaanay u baraarugin waayo waan arki doonaa marka isaga xaalada dambe isaga in la dili doono dadkiina halkaa iimaan uu kaba faafi doono waxa la yidhi oo arrintan oo dee ilmihii yaraa iyo lagu soo jeestay oo ama dariiqiisii la maro la qabqabsaday iyo waxyaale iyo sheeko lasii waday intana midna xadiidku inooguma sugna maalintaasna may keenin in shanigiisa iyo xaaladiisa isagiiyo raahibka uu ogaado ninka boqorkii may keenin marka waa iyadoo arrintii aan la dareemin daabadii dhimatay dadkiina iska socday taasba weye laakiin maxay u dhimatay iyo siday ku dhimatay waa arrintan mala ma jirin baraarugu jaanibkaa loo baraarugay oo shaniga qulaamka lagu baraarugay markaasaa muxuu yihi famada naasu faata raahiba ninkii raahibkaabuu u yimi faakbarahu u waramay wixii dhacay faqaala lahu raahibu raahibkiiba wuxuu ku yihi ay bunay inankaygiyow anta adiga alyawma maanta afdalu min marka leega ilaahay xaggii dee karaamadaasaba gacmahaagii ka muuqatay arrintaa weyn iyo manziladaa weyn baad gaadhayoo adaaba maanta iga fadli badan qad balaqa waad gaadhay oo min amrika arrinkaaga xaggiya ma amarkaag ma araa waxaan ogahay dee waa waxaan uu ogaaday imakee warkanuu kuba ogaaday wainaka satubtala dee waa garanaya taa had iyo goor waa sunnihii ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisi iyo rusushiisii baa la imtixaanay oo dadkii saalixiintaa waa la imtixaanay oo dadkii sufahada ahaa iyo kufaartiiyo dhib baa xaggooda ugaba yimi badan markaa waa lagu imtixaani doonaa fain ibtulita haddii lagu imtixaano falaa tadula calaya ujeeddadu haddii dee arrintan imtixaan baa iman doonee lagu imtixaano oo adiga lagu qabto oo dee waxaas lagu yidhaha xaggeed waxaan ka baratay iyo xaggeed ka keentay falaa tadula calaya aniga dad haysoo tusin oo macnaa ujeeddadu hay sheegin falaa tadula calaya wa kaana algulaamu inankii yaraa wuxuu ahaa yubriu mid bogsiiya dee waa baryo ilaahay uu baryayo weeye ilahay waa bogsiinaya waa ducadii alakmaha ku indhala-aan la dhalay alakmahana kamiha iyo akmahu kamahan alkamah waa dee waa indhala-aanta asalkee laguma soo dhasho kol kol waa dhici karta indhala-aan markaan laguma soo dhalo ma marad kaba timi inay kuba idlaaqaan saa saaxib almisbaax uu yidhaaho waa akmah oo ujeeddadu ilaahay unbuu baryayo ruuxu marka horeba dee wa aani jirin cidda weyn karta oo dhakhtaro wax ka qaban karta ooba indhala-aan buu kuba soo dhashay ayuu ilaahay u baryayey dee kollina siday noo soo socotay malaa shardi buu ku xidhayay inay iimaan laba yimaadaan markaasuu ilaahay u baryayeyo waaba kan ruuxii dhiiba uba baxayay walabrasa waana dee si mucjiza nebi ciise mucjizabay umuurahani uba ahaayeen watubri lakmaha waa tii qur-aanka inooguma sugnayd oo nebi ciise laakiin halkan maxay tahay isaga waa karaamo yubri lakmaha walabrasa wayudaawi waa daweynaya annaasa dadka min saa'ir adwa xanuunada kalena labada xanuun waa laba xanuun oo mucjiza oo dee aanay adibadii waxba kama qaban karayn xanuunadan kale adibada isku daydayaana waa kaba daweynaya xanuun dhammaantiiba dee waa baryada uu ilaahay baryayo dawo kalu u samaynayaa ma jirto waxyaala dhir isugu dardaraya iyo waxyaala may jiraan oo baryo ilaahay subxaanaه watacaala saasuu kuba bogsinaya fasamica waxaa maqlay jaliisun nin saaxiba ama la fadhiisan jiray lilmaliki boqorka waa dadkii dee majliskiisa xaadiri jire laba fadhiisan jire ku dhadhowa oo kaana ahaa qadcamiya mid indhabeelay dee kol hadduu indhabeelayna boqorkii u ag fadhiisan jiray iyo halkii waa ka harhaya ayaa maqlay faataahu inankii yaraaba wuxuu laba yimi bihadaaya hadiyooyin kaiirati badan hadaayo badan faqaala wuxuu hi ma ism mawsuul weeye ma kan ama aladii haahuna waxaan halkan kuba sugan waxa aad aragta weeyaan halkan kuba sugani laka ajmacu aduu kuu sugnaaday dhammaanti waxaas oo dhan adigaa leh in anta shafaytani haddaad ibogsiiso oo indhahaygi aad ii soo celiso waxaasoo hadiyaha adigaa leh faqaala wuxuu yihi ulaamkii inii anigu laa ashfii ma bogsiiyo axadan axad oo ruux aan bogsiiyaa ma jirto inamaa yashfi llaahu waa kan ka wax bogsiinaya waa ilaahay subxaana wa tacaala anigu isagu maan baryaya waxaan bogsiin karaa ma jirto ilaah baa wax bogsiiya fain anta adigu aamanta haddaad rumaysid bilaahi ilaahay dacawt llah oo ilaahay haddaad rumaysidnay boqorkan buu isaguna waaba jaliiskiisii o de waa kan rabbinimo sheeganayo ka ag fadhiyaano waa dadkii waxaan lahaa rabbi baabatay ku lahaa ilaahay baan kuu bariyo fashafaaka uu ku bogsiyin faamana bilahi ninkii ilaahay buu rumeeyey fashafaahu llah ilah baaba indhi u soo celiyey ilah baa bogsiiyey kumuu joogin oo aqaladiisii iskamuu fadhiino de halkii buu doontay majliskii uu fadhihi jiray iyo cidduu la majliskaayo faatalmalika boqorkii buu yimi isagoo socdoon cidni wadin gacan hayn fajalasa ilayhi uu la fadhiistay ay jalasa cindahu kamaa kaana yajlisu siduu la fadhiisan jiray faqaala lahu lmeliku boqorkii baa ku yidhi man radda calayka basaraka yaa basarkaagii kuu soo celiyey araggaagii qaala wuxu uhi rabbi rabbigay baa ii soo celiyey isaguna rabbinamuu sheeganaya qaala boqorku wuxuu yihi walaka hamsadiisi fahamku way qadaran tahay awalaka ma waxa kuu sugnaaday rabbun rabbi hayri ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay qaala wuxuu ihi ninkii rabbi de isna waa nin iimaan iyo yaqiin taama ay uxasishay iimaan dhabana waa taas waa uxasilay rabbi aniga rabbigay khaaliqay abuuray ee aniga maamulkayga iyo tasarufkayga leh ee waxa weeyaan dee cibaadadaydana mutay iyo warabuka rabbigaaba allah adiguna addoon baa tahay labadeednaba allah baa inoo wada rabbi ah faahadahu markaasuu qabtay ninkii falam yazal kama suulin yucadibhu in la jir dilo la cadaabo la dhimo dee adu waa anwac alcadaab oo la leeyahay dee waxaana ka noqaa la leeyahay arrinkani waa iimaankii kees kalena yaa ku baray xaggeed ka keentay weeye tan inuu adigii adaga dala joogi jiray waxaa la doonaya bal cidda dee bilmetran kaba dambaysa si loo cadaabayey ayaa markii dhibkii ka batay weeye inay bashar waa laya waa daciif xataa dalla cala lgulaam inankii yaraa ayuu ihi dee kaas ayaaba inankii yaraabuu dadkii tusay fajiia bilgulaami waa ninkii la doonayay inuu boqorkan saaxirba u noqdo gulaamkii baa lala yimi faqaala lahu lmaliku boqorkii baa yidhi ay bunaya waa kan oo dee taskiirta halkana waaba litaladuf iyo mabashafaqo qad balaqa waxaa gaadhay min sixrika ay bacdu sixrika badhe minta litabciid haddaan kaba dhigno sixirkaaga badhkii maaha sixirkii oo dhan be waa sixirkaaga wax kaba midi uu gaadhay maa tubriu waxaad ku bogsiiso alakmaha kii indhala-aanta la dhalay wlabrosa kii barasta qabay watafcalu watafcalu sixirkaagii sixir weyn buu noqday oo sixirkaagii qeyb kaba midaaba heerkaa gaadhay faqaala wuxuu ihi inankii yaraa inii laa ashfi axada anigu cid ma bogsiiyo inamaa yashfi llahu t ilahay baa wax bogsiiya faakhadu kiina isagiina uu qabtay falam yazal kama suurin yucadibu de waa ibtilaya imtixaan inuu cadaabayo dhibayo xataa dalla cala raahib de markii cadaabkii kaba batay dhibkii ay kaba badatay ayuu raahibkii markii horeba la dardaarmay ee yidhi waa lagu imtixaani doonaa dhibtan baa kugu iman doonta waa tantii uu sii sheegayay laakiin aniga haysoo tusin ayuu dee tusay oo adigu arrinku de waxa weeyaanuun isagoo dee bal meeshin ay u muuqatay in la diri doono haddana waa shiddadii iyo dhibkii dee gees kalena fitnadani iyo dhibtan iyo ibtilaahani wax weyn oo kale ayay dariiq uba ahaayeen oo watay noo soo socotee xataa dalla cala raahibi fa jia biraahibi raahibkii baa lala yimi faqiila lahu isaga dee cid kaloo waa la garay waa raahib marka horeba waxaan lagu qabin iyagu ay iyagu kuba jiraan waana ninkaa nasaar nasaar dee waxa weya diintii nebi ciise haystay isaga lama odhan yaa xaggeed ka keentay oo waa la arkaaba faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinik diintaada dib uga noqo ayaa lagu yidhi fa abaa uu diiday fadacaa bilmishaari boqorkii wuxuu dalbay in la keeno mishaar kollay kelimada horeynuu soo marray maalin dhoweyd waqti aan dheeray waxaanan soo ogaanay laba luqo inay jirto mishaar oo miimta ay hamsa ka dambayso waana la tashiiliyaa iyadaa la tashiiliyaa hamsadii oo ya bay u bedelantaa mishaar la yidhaha iyada luqo kalea kama dhigayne waa tan un oo hamsadii la tashiiliyey iyo luqada labaad oo minshaar ah sida inaguba aan idhaahno minshaar nuun laba aqriyo waa luqa labaadoo iyadna jirta dee waana aaladan aan naqaano wax lagu kala dilaaciyo fawadaca laakiin waa minshaar dee dad kala dilaacinayso lafi iyo jirhkii oo dhan waa mid xoog laba fawadaca wuxuu dhigay almishaara minshaartiibuu fii mafriqi ra'si halkaa madaxiisa kala rogi oo halkaa timaa lagu kala rogo bartanka ayuu minshaartii lagaba saaray fashaqahu uu dilaaciyey si loo wadayba xataa waqaca shiqahu ilaa labada lugood la gaadhsiiyey dhexdood oo laba dhinac iyo laba qaaro u kala dhacay uma jia waxaa lala yimi bijaliisi lmaliki ninkii boqorka la fadhiisan jiray faqiila lahu isagiina waxaa lagu yihi irjic can diinik waa arrinka ayuu leeyahy rabbi warabuka allah diintaada ka laaban fa abaa uu diiday fawadaca isagiina uu dhiga almishaara fii mafriqi ra'si fashaqahu bihi xataa waqaca shiqaahu uma jia bilgulaam kollay umuurahan waa ibtilaya imtixaan adag rasuulka ilaahayna saxaabadiisa wuxuu ugaba warramaya umuurahan in dee diintan dhibta iyo shiddadani iyaga aanay ku koobnayne bal waxaan wax ka daran dadka diintoodii lagu gaadhsiiyey oo saas oo kale dee jirhkoodii lagu dildilaaciyey oo lagu kala gooyey dhib kale oo aada iyo aada u badanna loo gaadhsiiyey fii sabiili diin waa si de ay iyaguna taasi aanay ka hor joogsan dadkii waxaa laguma sameynayey inay diintoodii ku dheganaadaan iimaankoodii ay xajistaan iyagiina waa tii laba farayo xadiidkii khabaab ibnularat rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markay ku yidhaaheen isagoo kacbada harhkeeda jooga waa makaa la jooga waa markii dhibtuna ay badnayd khabaab iyo suhayb xadiidka inoo warinayaan waa dadkii iyaga waliba aan magaalada cid ku lahayne aadna loo dhibay alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana markaas miyaadad arkayn waxaana gaadhay ilaahay miyaanadoo baryayn ayaa wuxuu lahaa rasuulka ilaahay kuba yidhi waa dadkii idinka horreeya baa waxaa dhacaysay in ruux xasan oo kale minshaar halkaa laga saaro lakala dilaaciyo in de iyadna waa jirka feeda waa amshaad xadiid waa intii lafta ka hooseysay lagu soo jeexo maa yasuduhum dalika can diini arrinkaas aanay diintooda kaba hor joogsanayne waa degdegsanaysaa macnaa sabru lahaayo dee waxaasba u yimaadeen oo markaa muslimiintii dadkii mu'miniinta ahe horena waxaa u sugan tasbiir iyagii oo iyo tasliyo waxaan ay gaadhayaan wax ka daran in dadkii mu'miniinta laguma sameeyo inay sabraan adkaystaan dee taas waa nankii rasuulka ilahi yihi ilahayna diinta waa taam yeelayaayo dee xaaladii markii dambe ba ragga ay arkeen wixii dee hore u dhintay mooyaane oo ahaa ruuxu inuu halkaa ilaa sanco socdo wuxuu ka baqanayaa inuu noqdo uun dee yey ugaba baqdo xoolihiisa iyo taas iyo wax kale uu kaba baqanayo aanay jirin ayaa iman doonta uu yidhi de umurina wixii wada xaqiiqoobayo bal arrinkani waxaan leeyahy waa litasriya dadkii muslimiinta ahaa dee iyo sabr in dee waa taas ibtilaaha iyo imtixaankaas uu jiro fii sabiili diin oo dadkii mu'miniinta ay kuba adkaysteen taasna aanay diintoodii kaba horjoogsan keenin inay diintoodii kaba tagaan san imika raggan aan ku aragno uma jiia bigulaami faqiila lahu waxaa lagu yihi irjic can diinik inankii yaraaba iyadna waa isaga dee saddex bay noqdeen meesha marka inankii baa lagu yihi diintaadii ka laaban faabaa uu diiday isaguna marka isaga si uu ragg raggii ka yeeli kamuu yeeline waa kanoo si kale inuu ciqaabuu doonay uu dilo fadafacahu de inay arrin baa socda wax weyn baa dhalan doona diinta ilaahay baaba dadku ay afwaaj u geli doonaan dariiqan iyo intan imtixaankan uu isaga iyo ibtilaahan markaasaa isagii halkii muu odhan aan ku dilaye wuxuu u dhiibay jamaaco fadafacahu ilaa nafari min asxaabi faqaala idhabuu bihi waxa ula kacdaan ilaa jabali kada wakada burti caynkaa iyo caynkaas waa bur u magacaabay o garanayeen fascaduu bihi ljabala buurta la fuula faidaa balaqtum dirwatahu marka dushiisa sare gaadhaan dirwa iyo dirwa waa aclaahu daalka waana la damiyaa la kasriyaana marka halkaa la gaadhaan fain rajaca can diini hadi waxaad tidhahaan diintaada ka noqo de hadduu ka noqdo fadaak waa sidaa doonayseen oo soo celiyo wailaa hadduu diintiisa ku adkaysto fadraxuu halkaa kasoo tuura halkaa saha ku dhinto fadahabuu bihi way la tegeen fasaciduu bihi ljabala buurtii bay laba fuuleen faqaala wuxuu yihi inankii allahuma kfinihim bima shita markii la cadaabaye la dhibayo markaa hore ilaa uu raahibkii tusay ducada lagumaba ilhaamin oo kale de waayo arrin baa socda iyo waxyaalaha iman doona taas waa adkaystay intii hore oo dhan dee ugu dambeynna waa kaa tusay raahibkii imika ilaahay buu baryo wuxuu hi ilaahayow waa marka halkii dushii ay gaadheen ilaaho ikaafi aniga iyaga nimankan sharkooda iyo makrigooda bima shita waxaa doonto aqwo sida doonto iyo waxaa doonta igaga kaafi farajafa bihim ljabal buurtii un baa la gariiray fasaqaduu iyagii way dhaceen isagu ma dhacin isagii ma dhicin iyagii baa halkii ka baatoo ku wada dhintay wajaa haddana waa yimi dee waxbaa ilaahay kaba wadaa ma odran kol haddii ilaahay ku badbaadiyo imaka iska baxso oo dhul kale u hijiroodo dhul kala tage isagii buu kusoo noqday haddana isagii wasaqad waa yimi yamshi isagoo soconayo keligii ah ila lmelik faqaala lahu lmeliku boqorkii baa ku yihi maa facala asxaabuka asxaabtaadii maxay sameeyeen qaala wuxu uhi kafaanihum llahu waxaa kuma cibro qaado ninkii boqorkaa de waa ruux markaan ilaahay wax ku waafajinayne tawfiiqi aanay jirin waxaa taase aayaadkaa uu arkaya umuuraha kuma cibro qaadan wuxuu ihi ilaahay baa iya kaafiyey buu ku yihi oo fadafacahu ilaa nafarin haddana isagii baa wax isku dayaya nafar iyo koox buu udhiibay min asxaabihi faqaala wuxu uhi idhabuu bihi la taga faxmiluuhu ku qaada fii qurquurin addoonyaha yaryaran weeyaano qurqurku waa safiinatu sagiira barhkood baa taweynba kaba dhiga laakiin waa lafta carbeedna oo luqada carbeeda waa safiinatu sagiira waana in bal maalan walow barhkood taaweyna ay kaba dhigaan qurqur kolley waana cibaarada uu sheekhu raximah llahu tacaala uu kuba qabtay asafiinatu sagiira wakayra alkabiira bal asagiira baan leenahay taaweyna laba yidhi markaasaa fatawasadu bihi dhexdhexayso albaxr la fogaada weeye bal dambartankeed iyo badweynta lataga waayo fain rajac can diin marka halkaa joogtaan hadduu diintiisii ka laabmo dee sax soo celiya wailaa faqdifuuhu badda ku tuura halkaa ku qarqoomi fadahabuu bihi way la tegeen faqaala wuxuu hi markii badda bartankeedii iyo badweyntii la joogo allahuma kfinihim bima shita ilaahu waxaa adigu doonta igaga kaafi nimankan fankafa'at bihim asafiinatu doonidii baa la qallibantay faqariquu isagu ma qarqoomaye way qarqoomeen iyagii halkii isagii baddii ka soo bax wajaءa waa yimi haddana yamshi ilى اlmeliki isagoo socdo keligii ayuu boqorkii u yimo tu yihi faqaala lahu lmeliku ma facala asxaabuk war asxaabtaadii maxay sameeyeen miyay dhinteen maxaa helay asxaabtaadii maxay falaan qaala wuxu uhi kafaanihim اllahu faqaala lilmeliki markaasuu boqorkii ku yihi inaka adigu lasta matid biqaatili ku idilaya xataa tafcala oo ma karaysidba de kolley waa arrin dee ama si unu kuba dee lagu ogeysiiyey ama ilhaam iyo wuxun ma tihid mid anigoo mid idilaya ma tihid xataa tafcala maa amuruka bihi ilaa ada fasho waxaan ku amrayo qaala wuxu uhi wama huwa isagana waxaa ugu daran ruuxaas dee inuu joogo meelahan kaba muuqdo hadhow cid kale ay isagii dee waxa weeyaan ay raacday rumayso waxa uu rumaysan yahayba ama dee iimaankan wuxu uhi waa maxay waxaad adigu aada sheegaysaa qaala wuxu uhi tajmacu nnaasa dadkaad soo ururin fii saciidin waaxidin gaga keliya meel banaan baa dadka iyo garoon baad isugu wada keeni wataslumnii waad isalbin waxaad isudhi oo dee aad igu igu deldeliba ama aad igu xidhiba calaa jidcin jirin oo waa tiir waad ruux la dilayo kaloo dee tiirka lagu soo markaas inta tiir loo taagay laguma xidhay dadkina wuu wada muuqdaa dadkii waa lasoo wada saaray waanay arkayaan meel qarsoon maaha wataslumnii calaa jidcin uma khud qaado sahman leeb qaado min kinaanatii kinaanadayda kinaanada horeba waynuu soo marnay waa jacbatu sihaam wey waa leebabka waxaan galka lagu gurto khaasatan markuu harag iyo waxaa ka samaysan yahay wicaalka ayaa laba yidhaha jacbana waa la yidhaha majucba dee kinaanana waa la yidhaha waa halkaa lagu gurto sahmiga ama gabooyihiisii taas qaado wey waana reerkan kinaana la yidhaha qurayshina ay gasho waaba dee waxa loogu magacaab magacu halku ka yimi waa taasoo dee kinaana waa shaksi magaciiba qabiilo weyn bay noqoto quraysh ay kaba mid tahay ismigu waa halku kasoo jeedaana waa taasoo waa weelkan ama waxaan dee lagu guro leebabka haddaba isagii baa leebabkiisii buu leeyahay kinaanada igu jirtay maha leeb kalood adigu soo qaatee kayga kala bax uma dac dhig asahma leebka fii kabidi lqawsi qaansida bartankeeda waa halkan dee dabada leebka la saaree gacanta laguma qabto maqbadka weeye uma qul dheh waa dadkina way maqlayaan dadkiina waa laysu soo saaray hoos uma odhanayo bismi illaahi rabbi lgulaam isagu isagaa lahaa oo laka rabbun gayri waa kii lahaa imika waa ka afkiisuu ka soo saaraya inuu ilaahay qirtay inaanu isagu ilaahay ahayn ee ilaahay subxaana wa tacaala isaga iyo dee waxa weeyaan gulaamkan iyo cid kastaba rabbi ay leeyihiin khaaliqooda cibaadadoodana mutay ee bismi illaahi rabbi lgulaami marka maxay tahay bisinka uu qabanaya waa bismi illaahi armi weeye waxaan ku galayaa leebkan magaca ilaahay rabbi lgulaami gulaamkan rabbigiisa dadkiina way maqlayaan ayaan leebka ku ganaya leebkan kuba ganaya markaasuu dee isagii sidii buu yeelay umuurahan iyo waxaas ma garan ciidankii yaraa buu dee meel kuba xidhay dadkii oo dhan ee magaaladana waa lasoo saaray leebkii buu qaatay bismi illaahi rabbi lgulaami buulo uma ramaahu uu ganay fawaqaca sahmu leebkii baa dhacay fii sudqi halkaa dhafoorka waa intaa isha iyo dhigta udhaxaysa ayuu kagaba dhacay fawadaca uu dhigay inankii yaraa yadahu gacantiisiibuu fii sudqihi halkaa dhafoorkii waa halkii leebku kaba dhacay waa fii mawdici sahmi bedel i fii sudqi bay bedel kaba tahay waa sahmiga meeshiisiibuu saa u saaray famaata uu dhintay inankii yaraa faqaala naasu dadkii baa waxay idhaaheen dee isagayna waa la baqanayey isagaana waxa weeyaan rabbi sheeganayey waa kan isagiiba yidhi bismi illaahi rabbi lgulaam ee isagii qirtay markaasay dadki idhaaheen markay arrintaa arkeen umuurihii kalena ay laba socdeen aamanaa birabbi lgulaami inan kan yar rabbigii baanu rumaynay aamanaa birabbi lgulaami aamanaa birabbi lgulaam maha mid iyo laba waa dadkii meesha yimi o dhan waana intii ujeeday dadkii baa diintii ilaahay afwaajan uba soo galay marka arrinkan uu sameeyo ah iyagiibuu barayaa si uu kuba dhiman lahaa dee ruuxu waxa weeyaan in inuu ruux kaloo la og yahay inuu la dilayo uu dad u tilmaamou tuso xataa ikrah halkaasoo kale dee ma banaan muu banaynayn ikrahu qatli ama uu naftiisii dee umuurahani sharcan may toosnaadeene laakiin waa maslaxadan iyo waxaan weyne kaba ratimaya taa horena waxaan lena dee dhibkii baa kaba kor noqday tanna waa dee waxaan kaba ratimayo wuxuu laba mid yahay un ruuxaa dee dagaalamaya gaalo laba dagaalamaya dee isaga waxa weeye ama xusnigoodii ama taa iskuba tuuray dee waa maslaxada u eegayo waxaa la garanayaa inuu dhimanayo laakiin wax kaloo weyn baaba kaba ratimaya waa taasoo kale oo dee aan ahayn ilqau nafsi cala tahlulka ahayn unbay la mid tahay markaasuu deetay waxa dadkii saasay yidhaaheen fautiya lmaliku boqorkii baa loo yimi oo dadkii dee acwaantiisa ama dee la taliyayaashiisii baa u yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yihi ara-ayta bal waxaad ka warantaa maa kunta taxdaru wixii aad ahayd mid ka baqanaya ka digtoon oo wuxuu ka baqanaya waa dadku inay dee cid kale iyo rabbi kale ictiqaadiyaan qad wallaahi baanu ku dhaaranay nazla bika waxa kugu degay xadaruka waxaad ka cabsanaysay ayaa kugu yimi qad aamana الnaasu dadkii way rumeeyeen raba اlgulaam bay rumeeyeen markaasaa muxuu sameeyey faamara wuxuu amray bilkduudi waa jeexjeexyo fii afwaahi sikaki sikaka waatin horeba usoo maray ma ra-aka shaydaanu saarikan faja mefaja buu kaasi ahaya laakiin sikak waa duruq iyaduna waa wadooyinka ee ay dadku soo marayaan waa si aan meel loo maraba looga baxaba aan la helin afafkoodii halkaas ayuu in godad waaweyn lagaba qodo fakhudat waa la jeexjeexay wa adraba niiraana wuxuu ku shiday dab wa qaala waxaan u yidhi man lam yarjic ruuxa aan ka laamin can diinihi diintiisa aan ka laamin faaxmuu fiiha geliya idinkoo ku gubaya halkaas ninkii diintiisa ka laamin waaya iyada kuba tuura kollay nusqooyinka muslim guud ahaan bay leeyihin caamata nusakh waxa weeye waa dhacday faaxmuuhu oo hamsatu qadciya axmuuna kulayliyadu haddii la yidha axmal xadiidata fi naar oo kale dee dabkiibuu ku kulayliyey birtii waa la dhexgeliyey weeye oo iyadii si ay u kullaato macnuuna waxa weeye anu markaa idraxuuhu fiiha weeye ku tuura nusqooyinka qaar bay soo naqliyeen faaqximuuhu oo macnaa iyagoon dee raalli kaba ahayn iyo qasab ugu tuura weeye taas ee kolley axmuuhna waa macnahaasun aw qiila lahu amase waa shaki waxaa lagu odhanayey oo ku dhaha waya iqtaxim ku dhac oo inta halkan la hor keeno diintaadii ka laaban hadduu ka laama waa lasii daynaya haddii kaleu kaba laami waayo waa lagu tuuraya ama isagii baa la odhanaya kubood halkan fafacaluu sidii bay acwaantiisu sameeyeen xataa jaءat ilaa itmi imra'atun haweeney walxaal macahaa sabiyun laha umaceeda yahay sabi iyada u sugnaaday ee uu la socdaaba weeye in halkan riwaayada muslim inoogumama sugna bal saabeygan inay isagoo yaroonoo naas saq ahayn oo dhabar lagu sidinba sabi waa la odhanayaaye intuu ahaaye laakiin nasaa-i baa sunantiisa weynay kuba sugnayd ilmo naas saqaya inuu ahaa waa ilmo yar oo markaa wuxuu noqonayaa dadkii aan hadlin ama in waktigii hadalkoon la gaadhin hadlayba fataqaacasad haweenaydii baa ka joogsatay oo markii la yidhi ku dhac ayay ka joogsatay tawaqafat weeye an taqaca fiiha inay ku dhacdo oo waxay nacday inay dabkaa kuba dhacdo ilmahan yarna way wadataa markaasay joogsatay faqaala laha lghulaamu waa sabigii weeye ilmihii yaraabaa wuxuu ku yihi yaa ummahi hooyoy isbiri sabir fainaka cala alxaq adaa xaq ku taagan waa arrin kale aayaad buu wada arkay taa hulaamka ha noqoto tan ilmahan yar haba noqotee laakiin wixii dee wixii haddaan tawfiiq ilaahay siinayn oon wixii toosnaayo dariiqii waafajinahayn dee inama waafaqayo waxaas oo dhami waa kaas ma keenin inuu wixii uu qabay kaba laamo yaa ummah yaa ummah isbiri sabir fainaka cala alxaq kollay lafdigan yaa ummahna asalku wuxuu ayaa ummi buu ahaa kolleyna dee markaa in san oo kale markuu lafdigu munaado yahay san oo dee yaa lmutakalim loo noosbeeyo luqaad dhowra oo dee kutubta naxwooda ay dhigtaan baa kuba sugan dhowr luqo bal waxa weeyaan yaa ummi asalku isagoo ahabaa ya-dii la gooyey iyadoo kasradii lagu kaaftoomay hadii ha-u saktina way raacday marka hadan ha-u saktina asalkeedu way reebantay muxuu ahaa marka in laba yidhaaho yaa ummi in laba yidhaaho unbay ahayd bal markaa waxaa jirta markaa halkii ya-dii oo kale waxaa dhacday in alif loo bedelo oo yaa ummi bedelkeeda yaa ummah ay noqoto aliftaa marka loo bedelo ya-dii baa alif loo bedelay haddana aliftaas in la gooyaa way banaantao suuradan haddii miimku inoo fadxisan yahayna waa ya-dii dee yaa lmutakalim oo alif loo bedelay go-dayna markaasay yaa ummaha usagtina ay raacday yaa ummah bay noqotay ama kasradan imaka yaa umihi noo taala hamsatu wasri baa ka dambayso marka lala aqriayo waa tii iltiqaa'i saakineyn loolaba iman jiray takhaluskeeda weeye waa kasradan markaa laba saakin baa kulmayoo yaa ummah iyo hamsadan hamsatu wasrigo markaasaa la kasriyay yaa ummahisbari ayaabay noqonaysaa bal muhimku waxa weya yaa umma haddii laba yidhaaho iyo yaa ummi haddii laba yidhaaho macnuu kaa weeye marna ya-dii unbaa go-an kasraduna iyadaa inoo tilmaamaysa marna ya-dii baa alif loo bedelay aliftii baa la gooyey fatxadan iyadoo lagu kaaftoomay labada xaalana ha-u sakti ayaa raacday kasradan ha-u saktigii la kasriyeyna waa liiltiqaa'i saakineyne wax kale maaha hooyoy sabir oo u adkayso dabkan fainaka cala alxaqi buu dha dee markii taas way dhiiratay way ku dhacday iyadiiyo ilmaheediiba bal kolley de xadiidka karaamaadka awliyadu waa taas masaladaa horeyn horreysiinayna way nooguba sugan tahay ibtilaan iyo imtixaankan dadkii asfiyada ahaa dee ambiyadii baaba dee iyaguna tan waata qur-aanka ay nooguba sugan tahay xataa kuwa in la laayo rusul baa la dilay oo ambiya la dilay oo dee dad kale oo markaa laba laayay dadka qisi iyo cadaalo amriba jiray iyo bal imtixaankaas iyo dee sabirka xaqa looba adkeysanayo iyo taas iyo bal umuurahaas oo dhan way nooguma sugantahay taasna waa tahay qeybta rasuulka ilaahay sheegitaankiisan iyo wixii kuba tacalluqsanaa bal marka waxaan nidhi halkan aayad muslim markay noqoto qisadan iyo in godkaa la qoday iyo uu dabkaa kuba shiday oo dadkii laguba guray mooyaane inay qoladani kuwii ilaahay subxaana watacaala qur'aanka inoogu noogaba warramo yihi qutila asxaabu lkhduud annaari dati lwaqud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waa dad mu'miniin ahaa la soo ururiyey godadkaa loo qoday oo lagu gurayey waxa loogu gurayana ay ahayd un dee ilaahay casiiz alxamidah inay rumeeyeen kollay arrintu waa isla mid laakiin qisadaasi inay tan ahayd iyo inay qiso kaloo dhacday ahayd taas iyada saxiixa inooguma sugna halkan sidaan soo sheegayo tirmidi baa waxaa dhacay iyadoo qaa'ilkii aan laba sheegin qaala markaa yaquulu markaasu aayaadkana qutila asxaabu lkhduud ilaa casiiz alxamiid lagaba gaadhayo ayay tirmidi kuba sugnayd oo intaa bal haddaan idraaj laga dhigin oo wax mudraj oo qisada iyo qisada isshabahaysa macnuu uu noqdo ama markii qisadan la maqlay aayaadka lala aqriyay iyaguna qur-aanka kuba sugan ee shabahaya aantaa laba odhan bal maalan un idraaj laba sheegan tirmidi baa markaa waxaa kuba sugnaadee arrinkaas iyo aqrinteed arrin kalena tirmidi waxay kuba sugnayd oo halkaa matigiisa dhacday in in inankan la aasay isaga dee waa la aasay markii sidan oo kale arrintan ay dhacday waa la aasay in ahdigii cumar waana markay qisadii najraan ka dhacday dee tan laguma fasiro tirmidi matigiisay kuba sugan tahay waa u laami kartaa maan eegin wixii dee tuxfatulaxwad iyo waxyaalahaas ay sii wadwadeen maan eegin waayo matigun baan ii dhowaha markan aan u baahdo aan eegaayo laakiin sharaxyo ima dhowo meel durugsan bay iga yaalaa ama sharaxyadooda waxa weeye dee aqalkun kaba midaan ujeeda markaa waxaa kuba sugnayd in ilmihii yara ama taas lasoo saaray cahdigii cumar ibn alkhadaab isagoo halkii uu maalintaa gacanta saaray gacanta macnaa sidiisii buu ahaana gacantiina halkii bay saaranayd oo fartiisa ay saaran tahay ama gacantiisa ay saaran tahay sudqiga waa tirmidiisa xadiidkan aakhirkiisa dhacday qolooyinkaasi marka la eego in waxyaalaha mubahaadka fasiraana waxay yidhaahaan inanka cabdullahi ibnu samir baa la odhanaya bal waa qisa najraan kaba dhacdo bal kolley waxa u yar laabantaana in insha allahu tacaala walow aan anigu imika soo eegin ibnu kahiir insha allahu tacaala markuu fasira ama ibnu kahiir fasirayo qutila asxaabu lkhduud suurat lburj khaasatan tafaasiirta waasica waayo qisadaa kalena way soo naqlinaya xadiidkana waa lasooba naqliyaay bal dee markan tirmidi eegno waxaabay noqonaysaa qisada qur-aanka inooguma sugantan inay ahayd taasna hadday yidhahaan najraan bay kaba dhacday waxa yar ishkaal kaba imanaya hadday leeyihiin yuusuf dunawaas baa la odhanaya nin yahuudi u ahaayo qolada nasaare ayuu doonayay inuu dabargooyu saa kuba sameeyey isagii yahuudinimadii waxay keenaysaa inaanu rabbinimo sheegan dee kale aduu diintaas haysto kale waa inta yaree ishkaalka jireen sheegayaba laakiin dee tirmidi bal taas baa kuba sugan in waktigii cumar lasoo saaray kolleyna waa siirada iyo dhacdaybe waktigii cumar oo dee isagoo halkii gacanta un ay u saaran tahay laba soo saarayna ama markaas taasna way kuba sugan tahay marka waa najraan iyo xaggaasay noqonaysaa iyo jaanibka yamaneed baabu xadiidi jaabirini awiili waqisati abilyasari jaabir xadiidkiisii dheeraa iyo abilyasar waa xadiid aada u dheer la arka axaadiida kitaabka kuwa ugu dhaadheer ba inuu yahay kolley kacb bin malik xadiidkiisii ataan soo maray xadiid ifkigi iyo waana xadiid axaadiid kolley kulansanaya qaybun baan dee intaan ka gaari karno ilaa waktigu intuu inooguma simayo ayuumaan ka gaadhaynaa ma dhamayn doono isaga haddaan kaba baxno wax dheeroo xadiid waxa inoo dambeyn doona xadiidkii hijradaisna raaci doona marka dambe ee xadiisyadii dhaadheeraa ee kitaabku ama diwaalulaxaadiid ee kitaabku waaba imaka xadiisunbaa si yar dambeyn doona isaga ka gaaban laakiin xadiidku waa xadiid xadiise kulansaday qiso dheer ay kuba sugan tahay intii aan ka gaadhsiin karno ayaan kaba gaadhsiinaya saa daraaddeed baa xadiidku arqaamo inta uu xadiidku socday baa kolba raqam xadiisi waa markay qiso gaari timaado xadiid gaara lihiba raqam buu yeelanaya iyadoo qisadu mid keliya tahay wuxuu yihi muslim raximahullah iyo waqisati abilyasar saxaabiga abulyasar la yidhaaho qisadiisa saxaabiga magaciisa markaan matniga gaadhnaan sheegi doonaa in sha allah xadaثna haruun bnu macruufi wamaxamed bnu cabaadi wataqaaraba fi lafdi اxadiiثi wasiyaaqu lihaaruna siyaaqa waxaa leh haaruun xagga lafdigana maxamed bnu cabaad iyo haaruun way isku dhow yihiin qaala labadooduba waxay yidhaaheen xadaثna xaatim bnu ismaaciila an yacquba bni mujaahidi abi xasrata عن عباadة بن الوليد بن عباadة بن الصامت قال خرجت أنا وأbي نطلب العلم في hda الحي bal dadkan horaynu usoo wada aragnay allahuma صaxaabiga abulyasr mooyaane inta kale dikrigoodu imaaro waan kuba soo aragnayo taas waxa weeye yacqub waa saadista dee cubaadة بن الوليدna waa raabicaba aabihii weliid بن cubaadatna cahdigii rasuulka ilaahi buu dhashay salawaat الlahi وaلسalaaم عalيه waana iqo dee kolley taabiciinta raggii ugu waaweynaa noqonaya kolley cadigii rasuulka ilaahay baa dhashay cubadat bnu saamitna de waa saxaabiga nuqabadii kaba mid ahaa iyo baycat alcaqabiya dadkii joogay saxaabigaa jaliilkaa weeye laakiin saxaabigu cubaadat bnu saamit imika xadiidka riwaayo kuma laha in cubaadat bnu lwaliidna aabihii buu la socdaa isagii aabihina waa dalab cilmi bay u wada baxeen waa labadoodan ayaa dalab cilmi iyagoo wada socdo u baxay xadiidkana imika cubaadaaba inoo warinaya oo waa kan oo wuxuu yihi waa cibaadaha labaad cibaadaha maaha dee awowga maaha ee waa xafiidka qaala wuxuu yihi cubaadat bn lwaliid kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa abi aabbahay ayaa baxay ani aabbahayaa israacnay nadlubu xaalaan dalbayno alcilma cilmi fii hada alxayi min alansaari isagu waa taabici dee yar baaban odhanaynaa aabihiina kol haddaan leenahay waktigaa hore rasuulka ilahi wax kama weynoo garasho maba lahayn bal dee taabiciinta raggii ugu waaweynaa un bay kaba dhigaan ahdigii rasuulka ilaahay haba dhasho markaa dee saxaabadii waaweyneydee soo gaadheen baa jirtay oo bal maalan haddaba intaanay raggaasi dhiman bay doonayeen inay cilmigoodii iyo wixii rasuulka ilaahay ay kala kulmeen iyo cilmi waxay hayeen ay dee dalbaan oo waa bixitaankii dalab cilmi inan iyo aabihii oo wada socdaa israacayba reerkooda dhexdoodiina weeye xaafadii ansaareed bay joogaan waa madiina ansaarna dee cilmiga badankiisu iyagu kuma sugnaayo iyagaa madiina uba badnaa intii aanay dee markii dambe badankoodu yaraan rasuulka ilaahay baa sheegay saynu soo marnay dadku inay badnaanayaan iyaguna inay sii yaraanayaan markii dambe ay sii yaraadeen sii yaraadeen une laakiin intaa hore cilmiga badankiisu si ibnu cabaas ba yidhi markii rasuulka ilaahay wafaaday ee uu doonay ama uu bilaabay inuu cilmiga dalbo dadkii saxaabada ahaa ee rasuulka ilaahay la saaxiibay cilmiga kaba dalbo ayaa muxuu yihi cilmiga badankiisii waxaan kaba helay cinda hada alxay waa ansaar agtooda ayuu ahaa waa farabadnidood weeye way badnaayeen rasuulka ilaahay baa gurigoodii joogay marka haddii waxa weya cilmiguna waa ku baahsanaa weeyaan oo maha dee mid iyo laba iyo boqolaal iyo boqolaal rasuulka ilaahay wax kaba maqlay ee waqtigaa noolaa haddaba markaasu wuxuu leeyahay reerkan ansaareed ee iyaguba ka mid ahaayeen waa khasraje iyo dee guud ahaan ansaare laakiin iyagu jirkooda waa reer khasraj qaybta khasraj bay ahaayeen ayaanu cilmiga kaba dalbaynay qabla an yahliku intaanay halaagsamay intaan la dhiman waa intay joogeen oo dee waxa weeyaan cilmigiisa nugaba reebno fa kaana awalu man shaksi kii ugu horeeyay wuxuu ahaa oo laqiyana nala kulmay eeg way baxeen gurigoodii bay ka tegeen maha waddan kale umay safrin reerihii ansaareed bay doonayaan bal dee shaksiyadii weliba la yaqaanay cilmiga lagu ogaa inay guryahoodii ugu tagaan cilmiga waa la doontaaye bal guryahoodii ugu tagaan haddaba ruuxii ugu horreeyey ansaareed ay la kulmeen muxuu ahaa abalyasar saaxiba rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa ninkaa kunyadiisu tahay abalyasar rasuulka ilaahay saaxiibkiisa ahaa taas buu ahaa kolley waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah magaciisa kacb ibnu camrin baa la odhanayay caqaba waa joogay oo dadkii joogay buu kaba mid ahaa bederna waa joogay isagoo labaatan jir ayuu dagaalka joogay reer beder marka la eego dadkii dagaalkaa beder joogay waa ninkii u geeri dambeeyey kalley sacd ibnu abi waqaas baa isaguba waqtiyadaasuu dhintay malaa waa ka geeri dambeeyo dee waa ahl badrin shan iyo kontonkii hijirada ayuu dhintayba waa ninkii cabaas ibn cabdilmualib maalintii qabtay asir soo qafaashay weeye cama rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam cabaas nindheero xoog lu ahaa isagana nin gaaban bu ahaa ninkanibe laakiin haddana bal waa lagu kaalmeeyey hadde kutubta siirada ay kuma sugantay intuu yihi ninkii soo qabtay ninkani maaha de adigu bal masala taase de malaaigtuna qeyb bay kaba qaatay maalintaa dagaalkii bedere adugu bal ninkii cabaas ibn cabdilmualib maalintaas soo qafaashay buu ahaa abalyasar saxaabi jaliila weeye asxaabtii rasuulka ilaahi kaa mida waktiyaduu dhintayna waa kaa magaciisana kacb ibnu camrin baa la odhanaya muslim markay noqoto iyo asxaabu sunan alarbac iyo bukhaari aladab lmufrad waayo xadiidka intiisan hore bukhaari baa aladab lmufrad qorooyinkiina subaxdii joogaada dee maalmo aan dheerayn ayaynu soo marnayba qisadan xagga walow dee tarjamo kale u dhigtay waa halkana intii noogumaba sugna bal ruuxa ilmo yaroo aabihii ama dee inan aabihii lama socda madaxiisa gacanta sidaa u mariyo uma duceeyo dee baarakallahu yihi tarjamo saasuu bukhaari uma dhigtay adabulmufradka intuu soo qaatay waxaa inuu isagoo halkan nooguma sugne gacantiisii saaray oo uu bal markaa taasoo gacanta mariyey oo uuna duceeyey baa kuba sugnayd haddaba waa intuu bukhaari halkaa uba dhigtay waayo qaybta hore un markaasaa wuxuu yihi qabla an yahliku fakana awalu man laqina laqin laqiina cidan la kulanay anagoo abalyasar waa ismigii awal waa ismigii kaana abalyasarna waa khabarkeedii saaxiba rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam walxaal macahu maciisa gulaamun uu addoon yahay lahu imika gulaamka halkan kii aynu soo fasirayna ma waa addoon uu leeyahay oo isaga addoomihiisii kaba midaa la socday macahu maciisa xaal uu yahay ujeedadu waa gulaamka addoonkan la socda abalyasar ayaa maciisa waxa ahayo uu waday dimaamatun waa xusmo in yaro xidhin min suxufin waraaqa suxufta waa dee waa suxuf waqtiga hore waxaa dhici karta ina dee ama harag ama waxyaalo kale u isticmaali jireen oo waraqan dee waraqna ah markaa lama ikhtiracanba waa xusmo in iskuba xidhan majmuuca weeye kale luqada aada waxaa u badan idimaama iyadoo hamse lagaba dhigo xagga hore idimaamatun taas waa majmuuca ama xusma min suxufe laakiin tanna waa luqo kaloo jirta wacalaa abilyasari haddaba abulyasar korkiisa burdatun waa marada aynu soo marro ee dadka caraabti ay xidhan jireenba oo dee marooyinkaa qaaliga aan ahayn dee dadkan iyo macaafiriyun iyo nathob meel macaafir la yidhaahayo malaa qaryo yaman ku taalay barhkoodna reer degay baaba la odhanaya la yidhaha oo meesha lagu samayn jiro waa nooc ka yar qaalisan ka yar sarreeya burdadii oo iyadana la xidho uun waa dhar uun labadaas haddaba laba maroo aan isku mid ahayn ee mida ay burdo tahay midna thoobkaa macaafiriga uu yahay oo midna uu guntan yahay midna uu huwan yahay ayaa abulyasar xidhnaa wa calaa gulaamihi burdatun wa macaafiriyun gulaamkiisana ama addoonkiisana laba maroo saas oo kale iyaguna kala kaana fa qaala lahu abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi yaa cami adeerkayow inii anugu araa waxaan arkaa fii wejika wejigaaga waxaan ku arkaa sufcatan kollay siintoo la damiyo waa siday qolooyinka luqadu ay sheegaan walow halkan sharaxyadu ama sharaxa siintoo la fadxiyo iyo in la damiyo kollay ay soo wada naqliyaan shuraaxdu sufcatan waa madow ama dee tagayur iyo isbedel min qadabin cadhaa oo ujeedada ruuxu markuu cadhoodo dee wejigiisa lagaba garta asagoo korna maa xafilaya dibiyo waynu kuba soo marayo lafdigan sufco oo kale ama safca ee waa wahay leeyihin waa sawaad adigu casaani kuma jiro waa madow yaroo adigu waa adigu cadhadii wixii kaba muuqdo wejigiisa islaba bedeli weeye waa tagayurkii calaamo iyo tagayur cadho daraaddeeda cadha kaa muuqata weeye ayaan ku arkaa buu ku yihi qaala wuxuu yihi markaa abulyasr ajal haah kaana lii waxaa ii sugnaa calaa fulaan ibni fulaanin hebel hebel alxaraamiya magaciisii makamaha inoo laynooma soo naqli ninkani kuyey laakiin waa nisbadiisii alxaraamiya ee reerka adigu xaraam loo nisbeeyey maalun maal baa inooguma sugnaa bal halkan alxaraamiya ruwaadda intooda badan waxay ku dabdiyeen alxaraamiya oo xa iyo fadxisan iyo ra waxaa jirta qolooyin baa iyaguna kuba dabdiyey xa oo la kasriyo iyo alxizaamiya in la yidhaaho kollay nin ruwaadan ama raggii kitaabka muslim soo naqliye soo dabdiye ah riwaayadiisuna taa maqaaribada ay wariyaanba isaga aljudaamiya bay ahaydba horeynu usoo yar marnay waanan kusoo yar joogjoogsadee marar kala duwan alxizaamiya oo kitaabka kusoo noqnoqda waxaan hore usoo sheegnay alfiyada suyuudi iyo taqriibka nawowi iyo tadriibu raawiba inay dhaceen waxaa saxiixeyn kuma sugan iyo muwada inuu alxaraamiyu yahay alxizaamiyu yahay waana khadaabaan taasoo nidhi waa qalad waxa jira maaha waa alxizaamiyu waxaa kaloo dee jira ninkan imika halkan aanayno kutubulmutarifna way soo qaadaan waa dabdigiisa isku khilaaf inta kale waa alxizaamiyu kuwaan soo marin sida mugiire iyo daxaak iyo alxizaamiyu ama suyuudiya waxaa dhacay taas iyo waa kaladun meeluu kaba yimi kolley aimada aan kaba dhicinsan leeyahay shuraxdina aanay u baraarugin khaasatan labada kitaab ciddii bal taxqiijisay iyo ciddii bal masalan sharaxdayba markay noqoto sharaxa tadriibkaan ujeedaaye halkan laakiin khilaafku waa jiraayo dabdigan waana saddexa weji oo soo sheegnay oo suyuudi oo kale oo lafdiga aan leeyahay qalad baa jira markaasoo kulu ma fi dayni wlmuwaطa fahwa alxaraamiyu biraa'in dabd on lena waa khada ayaa muxuu yidhahaa ila ladii ubhima can abi اlyasar fii muslimi faina fiihi lkhulfa qar buu yidhahaa kaa isagu waa halkan bay sheegayaan kaa isagu la ibhamiyey muslim waa kan fulan ibnu fulan waa mubham kaas mooyaane ila ladii uhima can abilyasr abilyasrna waa dee saxaabigan aan hayno fii muslimi faina fiihi lkhulfa qar khilaaf baa kuba suganoo ma xaraamiba ma xizaamiba ma judaamiba intooda badan waa xaraami bay leeyihin waana ansaa nasabkii ansaareed weeye barhkood baa xizaami yihi dee nina aljudaimi buu yihi xataa isagoo ciraaqa alfiyadiisana naftiisa saasaa kuba sugnayd isagu waxa weeyaan dee markuu uu saxanaha isaga kitaabkiisoo qalad ma jire wansub xizaamiya siwa man ubhima faاkhtalafuu waa cibaaradiisii xizaami ka dhig صaxiixayn iyo muwad siwa man ubhima waa halkan buu inoo sheegayaa faاkhtalafuu waa iskhilaafeenoo bal kala waxaan leenahay khilaafkaasaa jira waana taa ee mutuuntaas musalaxooba ama ha noqoto nadmiyadii roonroonaa ama kuwa kale saa muqadimadii iyo kuwaas iyo irsha mukhtasaraadkiisaa roonroone intuba waa meel ay halkan ay sheegaan oo dee kuwaas ay kamidiyaan soo qaaday faataytu ahlahu wuxuu yihi ninkaasaan dayn ku lahaa abulyasr baa hadalkii wata faataytu ahlahu waa gurigiisi ehelkiisii baan imi waa gurigii buu yimi fasallamtu waa salaamay faqultu waxaan idhi dee dabaduu joogaa gurigiina dadkiibaa ku jira ama huwa dabadda cid joogta ma salaamaya oo ciddii guriga ku jirtay oo dee ruux hadduu xataa inan dalbayo waati uu laba iman lahaa ama huwa hamsadii istifaamka halkan go-an asama halkan e waana kolley ama halkaa ama halkan un badhaho miyuu huwa isagu yahay o bacnaa ninkii gurigan lahaa ma joogaa oo halkan ma ku sugan yahay qaalu waxay dhahdeen ehelkii dee isagaa ku yidhi madaa saa dhahaye la ma joogo isna codkiisii waa gartay ama dee inuu soo socdo ha loo sheego fakharaja calaya wuxuubaa igu soo baxay buu ihi ibnun inaan lahu isaga usugnaado jafrun waa inan yaroo yaroonuuno jafri asalka hore luqada de waa waxarka ay yidhaahaan ilaa afar bilood iyo markuu jooge hooyadii ay kala go-aan ee kala hadhaan oo kale afar bilood ee hagaagna u ababo kaas baa jafri lagu magacaaba waxarka in hadday tahay xarta oo kale jafratun baaba laba yidhaah imika halkan waa hulaam oo barhkood ay yidhaaheen waa qangaan buu ku dhawaaday waxaa dhici karta inuu kaba yara banaha waxay yidhaheen waa kaa shanjir iyo meelahaas waa inan yaroo dee taas imika tan lagaba dhigay asalku jafri laakiin waa taas ayuun baa soo baxay faqultu lahu waxaan ku idhi ayna abuka abaha mi qaala wuxuu idhi hadduu nin weydo mala qaangaad ku dhow yahay sad ma yidhaaheen kale waa ilmaha yare waana siday jafri tilmaamayse samica sawtaka dhawaaqaagu maqlayo fadakala areeka tawmi wuxuu galay sariirta hooyaday adiga dhawaaqaaga intuu maqlay areekada asalka hore waa sariir khaasatan markaa arooska oo kale ayay qubad u samayn jireen sariirtii oo waxay xajalo yidhaahaan si qubad oo kale oo dee iyadii lagu qariyay ahayd waa halkaasoo wuxuu ihi intuu dhawaaqaaga maqlay ayuu hooyaday sariirteedii ayuu galay halkaasuu ku dhumanaya marka waa inan yaru weeye faqultu waxaa yihi bu ihi ukruj ilay war ii soo bax faqad calimtu waan ogaaday ayna anta halkad joogtee halkad ku sugantay waan ogaaye soo bax ninkii markaa ma qarsoo de taa la sheegay muxuu sameeyey fakharaja uu soo baxay faqultu waxaa idhi ma xaqalaka calaa an ikhtabata mini maxaa kugu xambaaray inaad iga dhuumatay calaa an ikhtabata mini inaad iga dhuumato maxaa kugu kalifay qaala wuxuu ihi ana wallahi uxadisuk aniga wallahi baan ku dhaartay kuu waramayo uma laa akdibuka been kuma sheegayo waxaan u dhuuntay iyo waxyaalaha waan kuu sheegi beenna kuma sheegayo khashitu waxaan ka cabsaday wallahi baan ku dhaartee an uxadisaka inaan kuu waramo waaba isagoo idhaa de wixii waan bixinayaa waxyaalo saas iyo ama waay faakdibaka aan been kuu sheego oo wax aan jirin aan kuu sheego waan acidaka inaan kuu yabaho wax kuu ballan qaadon kuhaa dee dayn buu ku lahay berri baan ku siinaya waqtigan aan ku siino fa ukhlifaka aan cahdigii oofin waayo oon cahdigii guub yeelo amaan dee ballankaygi aan oofin waayo oo dee aan kala baxo waana ti aynu soo marnay xadiidkii rasuulka ilaahay in badan uu ilaahay markuu weydiistay inuu ka ilaaliyo d dayn ayaa markii la weydiiye la yihi waad badsatay taas aad bay uma badantay ayuu yihi maxaa ina rajula idaa garib xadaa fakadab wawacada faakhlaf ruuxu hadduu daymoobo deenkii wuxuu ku bixiyana aanu hayn dee waxbuu odrhoodhanayaa been buu sheegayaa ballan buu qaadayaa ballantii ma oofinayo umuurahaasaaba dee waxyaalahaasa daynkii lagu lahaa kaba dhalanaya kadib iyo khulfulwacdi haddaba taasaan kaba baqday haddaan kugu soo baxo markaasuu uhi wakunta waxaan adin saaxiiba rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi saaxiibkooda in waxaa loo sheego ama wacdi loo qaaday aan la oofin maad ahayd qadarkaagu waa ka wenyahay umuurahaas wakuntu waxaan aha wallahi baan ku dhaartay mucsiran ku cayda anagu wax alla waxaan hayaa ma jirto deenkiiskagama bixiyo qaala wuxuu yihi abulyasar qultu waxaan idhi allahi waa hamsadu way madan tahay waxay bedel ka tahay inayn wowdii qasab ka ahayd ma ilaah baan kugu dhaariye mama cusr baa tahay qultu waxaan ihi allah tan dambe iyaduma madna waa jawaabo ha kollayna walow imaka xarafkii qasamkee wax jari jiro wallahi biyaa la gooyey dee isagii waxa weeyaan meeshii waa taala macnihii baa yaallao baaqinimo si buu ku baaqi noqonayaa xarakadina qultu allahi wallahi wey qultu waxaan ihi allahi qultu allahi qultu allahi qaala allahi macnaha waa ta'kiid iyo adkayn ayuu saddex goor u dhaariyey ha bui qaala wuxuu ihi markaas faataa bisaxiifati waxaa odhanaya dee cibaadihii xadiidka inoo warinaya lakiin isaga kasoo naqlinaya markaa lamay joogine de waana kan saxiifadii wada oo faataa wuxuu la yimi bisaxiifati waraaqdii daynku kuma qornaa famaxaa biyadi gacantiibuu kuma masaxay gacantiisuu ku masaxay ablyasar faqaala wuxuu yihi ninkiibu ku yihi in wajata haddaad hesho qadaan dee markaa kama wada saamixin laakiin mudaalabo uu ka doondoonaa mama jirta haddaad hesho waxaad iskagaba bixisana qadaa faqdinii dee deenkii iska bixiyo io gudo wailaa haddii aanad weydo ood wax aadba aanad haysan bood wax weydo aad iskagaba bixiso anta fa anta fii xillin xalaal baad iyo beri baad kaba tahay deenkeed saasuu ku yihi markaasaa muxuu yihi dee iyagina waata ugaba waramaye faashhadu basaru caynaya haatayni wawadaca isbicayhi calaa caynayhi wasamcu udunaya haatayni wawacaahu qalbi hada rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam bal faashadu ficilkan mudaaric baa inoo yaala kollayna usluubka inoo soo socdaana kolley malaa horena wax kitaabka ugaba soo aragna waa usluub asaaliibtii lugada carabeed oo kol kolay sidan isticmaali jireen ashaduna waa maadi macnihii baan kuba fasiranaynaa maadi baan u bedelaynaa oo faashadu waxaan qirayaa maa wuxuu qiray basaru caynaya haatayni waa labadaydan indhood aragoodu wadaca isbacayhi calaa caynayhi wasamcu udunaya haatayni iyagii buu shaaray labadaydan dhigood maqalkoodu wuxuu caddaynayaa qiray wawacaahu qalbii qalbigayguna waa weeleeyey eh bal basaru haddaan ashadu oon maadi uba bedelay faacilkeedii kaba dhigno samcuna ay kuba cadisan ay ku cadfansan tahay wawacaahu qalbina jumlo muctarado aan kaba dhigno mafcuulkii halkan aan kaba dhigaynaa faashhadu basaru caynaya haatayni manaa waxay caddaynayaa ama uu qirayaa labadaydan indhood aragoodu rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo macnaa dee ay arkeen weeye dhagahayguna ay maqleen qalbigayguna uu xifdiyey waa ashaara waanu ishaareeyo markaa wacahu qalbiga haadaa lahaa ine waa kan labadii indhoodba markaa farihiisa saaray ee waa adkayne ilaa manaadi qalbiga waa qalbigiisa niyaadna way dhahaan be waa xididkaa qalbigiisa ama wadnihibusaa farta u saaray oo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay bay indhahaygana arkeen dhegahaygana ay maqleen qalbigayguna xifdiyey walxaal wa yaquul isagoo ku qawlaya man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu llahu fii dillih ruuxa man andara ruuxa ka suga mucsiran ruux caydhuu dayn ku lahaa daynkii aan u qabsanay ilaa inta uu ka helayo kaba suga kadib dhiga weeye aw wadaca dejiye canhu uu kaba saamaxay uu ka riday ka dejiyo waa ka markaa ka beri yeelayba adalahu llahu ilaahay baa uhareeye fii dilih dilka carshigiisa ama jannada adigu habkiisa ilaahay uguba hareeya waa dee fadli weyn kollay dadkii iyo kaloo kala duwan oo harkaa carshiga ama harkaa loogu horeynayo maalinta qiyaamada waan soo maray arrinkana de waa intaa laguma mudanayo kollay arrin bay soo qaadaan culimadood imaka halkan indaarku waa waajib bay yidhaahaan wadciguna me waxa weeyaan waa sunne oo kale waana tan indaarkii la horeysiiyey imaka halkan oo kale waxa weeye oo dee ba taas haddaba waxaana iskaba jirta indaarkiina waa horeeyaa dee inta badan haddii waajibka iyo sunnaha waajibkaa fadli badan sunuhuna oo waa martabada labaad masaladan aan haynana culimada waxay idhaahaan wadciga oo ruuxoo lagaba saamuxo ayaa ka fadli badan iyadoo laga sugo waxaa ka fadli badan haddana dee wixii sugitaanku waajibkiibu ahaa imika markaa maxaa dhacay halkan waajibkii in sunii ka fadli badan yahay waa suurooyin kooban ay tiriyaan ay kaa mitay salaamta oo kale bilowga la bilaabaya waa sunni laakiin raddigu waa waajib ruuxan bilaabay baana ka fadli badan ka celinaya waana waajib halkaasba sunii ka bad halkana waa taas oo kale indaarkii waa waajib balayin sugitaanku waayo ilaahay baa muxuu yihi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara arrinku waa sugid ilaa inta uu keenayo laga sugo de watasadaquna khayru lakum eeg idinkoo kuma sadaqayso iska daayo ka saamaxaana waata idin khayr badan marka halkan indaarkii oo waajiba waxaa ka fadli badan sadaqadii waa kaa ilaahay khayru la yihi marka hadan meelo kooban bay tiriyaan oo de halkan iyo halkaa kalen sheegaya ay kaba mid tahay adalahu llahu fii dili taasi waa xadiid eeg bal sidii abalyasar intaasay inoogu joogsatay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya ninkii xadiidka inoo waday kumuu ahaa waa cubaadat bn اlwalid ayaa wuxuu yihi maya horta faqultu lahu waxaan ku idhi ana anigu eg markii hore aabihii baa hadalka yidhi waxaan wejigaaga ku arkaa wax isbedel iyo doorsoon iyo cadhaan kuba arkaa sababtii waa kaa u tilmaamo ninkaasaa dee markuu ka dhuuntay iyo waxyaalaha kabee cadhaysiiyey markii dambe u taa ku ogaadana waa kan wixiiba dee arrintii yeelay sidii rasuulka ilaahay iyaga uu tilmaamay marka wuxaan ku idhi buu idhi inankii yaraa weeye waa inan yar n yaa cami adeerkayow waana inta aan leeyahay bukhaari waa usoo qaatay oo halkan buu markuu hadalkan yidhi famasaxa raasiye laakiin ducadii way nooma taala intii bukhaari usoo arooriyey maahan ee waa iyadna waa kane waa intii bukhaari xadiidka adabulmufrad ugu soo arooriyey law anaka ahadt adeerkayow law anaka akhadta bacnaa law sabata bacnaa hadday sugnaan lahayd ay dhici lahayd anaka adigu akhadta inaad qaadato burdata ghulaamika inankaaga marad waa addoonkaagaan ujeedaa maradiisan burdada oo waa acdaytahu aada siiso macaafiriyaka maradaadan kaleed xidhan tahay waa akhadta kolley halkan asalku waxa weeyaan macnaa aw weeye waayo waa labada mid ahaane asalku waa taaba weeyaan nusqooyinka dhammaantood san baa wada dhacday dhamaan ee laakiin kalaamka wajkiisa iyo siduu ku toosan yahay aw weeye aw akhadta amase aada qaadatin markaas bal waa sida hadalka ku toosaya laakiin nusqooyinka dhammaan san baa wada dhacday macaafiriya macaafirigiisa wacdayta waad burdataka oo fa kaanat calayka xullatun adiga korkaaga ay xulla iyo badbadi ay ku sugnaato wa calayhi xullatun lakaana khayran ama lakaana axsana oo afdala sidaasaa fiicnaan lahayd oo macnuha maxay inankii waa yar yahay aabihii baa markii hore taa weydiiyey isagii waxba u muuqday oo abulyasar saxaabiguna laba maro kala duwan buu xidhan yahay hulaamkiisuna labadaa naftoodii oo iyaguna kala duwan markaasuu leeyahay xagga quruxda iyo taasna maxay say xulle waxay carabtu odhan jireen laba maroo isku mid oo dee laba maroo ruux wada xidhan isku mida badodi taas ayaa wuxuu soo jeediyey isagoo dee inay xaggan sharafta iyo quruxda ay uga badnaan lahayd ama ay sidaa waa xagga markaa isagoo ay kayn markaa burdada hulaamkiisa intuu qaato isagu maradan kale macaafiriga siiya marka maxay noqonaysaa abulyasar laba burduu yeelanayaa midna uu xidhan yahay midna uu guntay midna uu huwan yahay waa wa xulan marka hulaamkiina muxuu yeelanayaa laba macaafiri midna uu guntan yahay isaguna waa xulan ama bilcagsi oo isaga intaad waxa weeyaan macaafirigiisa aad soo qaadato adna ad burdadaada siso adigu aad laba macaafiri aad xidhnaato oo laba maroo isku nooca isaguna laba maroo isku nooco taasaa dee isha iyo quruxdii iyo taas ayaa uba mudan taasuu isagu yidhi oo adigana markaa xullad baa korkaaga ahaan layd waa laba maroo isku jinsiya xulladu in kolkol xullada waxaa weya dee soobka marada cusub ee markaas xadhigga lagaba furan hore loo xidhan laablaabkiisa markaa lagaba furay kolkol xullo way dhahaan laakiin tanba weeye taasaaba fiicnaan lahayd buu yihi markaasaa muxuu yihi famasaxa rasi waa halkan waa isagu waa yaryahayna dee waa aabihii waa kan aabihii buu la socdaa madaxaygu saa gacantii u mariyay waqaala wuxu uhi allahuma baarik fiihi ilahu barake yabna akhi walaalkay inankiisiiyow basaru caynaya haatayni wasamcu udayanaya haatayni wawacaahu qalbi hada waa tan aan leynin waslub asaaliibta luqada carbeed kaba mida rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam wahuwa yaquul bal marka tii hore ashhadu baan oo shahida inooga horeyso ficilkii iyo faacilkii baan kaba dhiganay halkan wax ka horeeya ma jirto ee tan mubtadaan kaba dhiganayna khabarkiina waan qadaraynaa rasuulallahina waynu isbisantee waxa weeyaan maserkumaan iskaga camal siinaynaa oo marka waxa weeya basaru cayna iyo labadaydan indhood aragooda haatayni ee kuwan ah aragooda ay arkeen maxay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay arkeen xaasilun mid dhacay bu halkaasaan khabarkii in waa xasilay oo rasuulka ilaahay baan arkay buu leeyay wasamcu danayna iskagaba cadfown labadayda dhagood maqalkooda haatayni wawacaahu waan u weelayey qalbi haadaa uu xafidaye waashar ilaa manaadi qalbi rasuul اllahi salى الlahu alay slam walxaala wayaquulu ku qawlayo adcimuhum dadkan mamaaligta ah waxaa quudisaan mima taakuluna waxaa cunaysaan wax kaba mida waalbisuuh mima talbasuna kolley waxaan filayaa inaan de axaadiii mamaaligtii oo inoo horeysay halkana hadal imaam nawowigaa soo horeeyo inuu hore usoo maray oo ah arrinka xadiidku tilmaamaya waa baab muwaasaat ee de waxa weeyaan musaawaadku waajib maayo laakiin waa wixii dee macruufka ee loo yaqaanay dadkaa in la siiyo in laba siiyo taas adcimuhum quudiya mima taakuluuna waxaa cunaysaan dadkan idinka khadamadiina iyo dadka mamaaligtiina waxaa idinkuba cunaysaan wax kamida siiya oo quudiya waalbisuhum u xidha oo huwiya mima talbasuuna waxaa idinkuba xidhanaysaan taas ayaa rasuulka ilaahay yidhi macnaa jaanibkaas bal waxa weeye in lagulaba sugnoo si fadliga iyo wanaagu kuba sugnaa ruuxaanu iskaba sarraysin iyagii cuntadiisii oo kale dee cunto hambadii un aan la siin ama cunto liidata isagoo mid fiican laba cunayo ee cuntadii uu cunayo unu wax kaba siiyo wixii uu xidhaynayo inuu wax ugaba xidho oo xataa dee walow ay leeyihin musaawaadku imaka halkan laazim aha laakiin waa wixii curfi laguma yaqaano xataa imaam nawowi hadal inoo horeeyey hadduu ninku yahay nin bakiila un isaga naftiisiiba wuxuu ogolaynoo maro liidata xidhanayo cunto liidata cunaya isaga waajib waxaa ku ah wixii curfi lagu yaqaano inuu siiyo hayla sinaado taas oo saan ahay ku noolaado lama odhana marka waa waxaa loo gaadhsiinaya wixii waajibka ahaa dee curfigiisa ahaa laakiin ta kalena waa wixii curfiga ahaa e waana ti aynu axaadiideedii soo maray taas oo kale baabkeedii baan kuba soo maray marka wuxuu yihi markaa eeg isagu san uu yeelay abudarma baa sida uu yeelay dee iyadna axaadiiay nooguma timi rasuulka ilaahay markay xadiidkan kaba maqleen isaguna waa kan isagii buu wixii uu xidhanayay buu xidhay dee wuxuu siiy cunayana waa isagana uu siiyaa marka wuxuu yihi hadalka xataa awaliya sare wakana waxaana acdayta inaan siiyo min mataaci dunya addunyada mataaceed oo ujeeddada waxaan marka horeba igu laazimhayn oo adduunye mataaceeda inaan addoonkayga siiyo ayaa awana mid kaga fudud ahayd calaya agtayda oo kaga sahlan oo kaga fudud min an yaakuda inuu qaato min xasanaati xasanaadka ee yowma alqiyaama oo haddaan kuba tacadiyo dee wuxuu xaqa igu leeyay aan siin waayo maalinta qiyaama uu xasanaadkaygii qaadan dee anigoo wax siyaado oo mataaciyo adduunyaa siiya ayaa iiga fudud isagoo aakhiro xasanaadkaygii in kamida qaatoo sidaa daraaddeed baan anigu wixii aan xidhanayayba aan uguba xidhay weli xadiidku waa inoo socdaa laakiin sidii casharku inoogu yar socdo bal intan baan ku daray raqamka sideedaad walow ama xadiidka sideedaad walow aan markii hore islaha intaa in ka dheer baad gaadhaysaa uma madaynaa waan soconay xataa atayna jaabir bna cabdillah eg isagii halkaasoo abulyasar ay dee labada xadiis bay kaba maqleen haddana cilmidoomkii bay ku jiraane saxaabi kaloo ansaareed bay xaggii gurigiisa qabteen waanu tagnay xataa atayna jaabir bna cabdillahi fii masjidi walxaal wa yusalii uu tukanayo fii hoobin waaxidin maro keliya mushtamilan bihi xaal yahay isagoo huwaday maradaas kale ishtimaalka ishtimaalu sama inuu ruuxu maradii isku waradado meel uu gacantiisa kasoo saaraaba aanay u banaanayn waa tii aynu hore nahyi ugu soo maray ishtimaalka halkan waxay kuba fasireen waa siduu xadiidkiisa dambe inaanu qeybta dambe inooguba imanaya ama casharka dambe aan kuba arki doono inay tahay waa isku dadeen laakiin labada daraf uu isweydaariyey maro keliya gurigiisiibuu jooga ama masjidkiisii gees kalena waxa weeye waqtiyada dambena kolley ma waqtigii dhabeela inayd baa suurtagala ama ay kaba horeysay maradiisii ama go-iisii huwanayay meeshuu yaallaa kama uu dheerayn ee maro keliya ayuu dee intuu labadeedii darfood israa isweydaariyey ayuu taa keliya unbuu huwanaayo uluquntiisa kuba soo xidhayo ishtimaalku imika noocan buu noqonaya maro keliya oo maalan may ahayn mid gaaban oo aada u yar oo uu dhexda u guntado qaarkii sare u qaawaya sida xadiidkiisa inooguba iman doonta riwaayada markaa inta qaybta dambe ee waxay ahayd un iyadiiba wa yar waasac bay ahaydoo dee intuu malaa luquntiisiina saa uguma soo xidhay ayuu keligeed kaba tukanayay go-na waa kuma dheerayn ama dharkiisii kalu huwa lahaa saasoo iyay ugu yimaadeen fatakhaaytu lqawma qowmkii ayaan ka tallaabsaday waa dadkii u yimi isagaba cilmi doonkii laba fadhiyey xataa jalastu baynahu wa bayna alqiblati ilaa aan fadhiistay jaabir iyo qiblada dhexdoodii waa markuu salaaddii ka baxay faqultu waxaan ku idhi yarxamuka allah allah ku naxariistay ad tusallii miyaad tukanaysaa fii hawbin waaxidin maro keliya miyaad ku tukanaysaa wa ridaauka ilaa jambika walxaal ridaauka ilaa jambik go-a dusha ka wanlaynaa uu dhinacaaga yahay miyaad maro keliya ku tukanaysaa adigoon waayin weeye adigoon maro keliya waayin aanay kaa dheerayn ayaad maro keliya ku tukanaysaa qaala wuxuu ihi faqaala biyadi waa ishaaray ama uu falay sameeyey fii sadri laabtiisiibu haakada macnaha qowlku halkan idlaaqu lqowli cala alficli waa gacanta saa laabta ugagaba dhuftay si ugu dhuftayna isagaa inoo tilmaamayo wafaraqa bayna asaabici farihiisii buu kala durkiyey waqawasahaa waa rogay oo macnaha waxa weeyaan un imaka dee xaggii dahrigii iyo dhabarkiibaabuu uga rogay isagoo iyaga soo godaya oo malaa qaansaynayo dee dhabarkiibu de iyagbuu afkooda hore soo iilaya ama soo leexinaya markaasaa muxuu sameeyey wafaraa bayna markaa laabtiisu saa bay gacantiisii uguba dhuftay isagoo fariina in yar afkooda saa usoo foororiyey ama usoo leexiyey dhabarkiina uba bedelay u rogay markaasaa wuxuu yihi aradtu waxaan doonay waa an yadkula inuu iisoo galo calaya korkayga alaxmaqu ku doqon oo miluka adigoo kale ah oo fa yaraani u arka kayfa asnacu siaan samaynayo oo fa yasnacu milahu markaa dee wuxuu garanayaa markaasoo cilmi buu baranayaa waxaan inuu jaa-ise markaas si oo aan sameeyey oo kale uu sameeyo haddaan rafcino istinaaf haddii dee lagu nasbiyo jawaabtii imaka dee waxa weeyaan fa yaraani kayfa asnacu fa yasnaca miluna waa saxo wixii dee meelihii ficilka mudaaric la nasbin jiray oo macnaha imaam nawowi ba wuxuu leeyahy alaxmaq halkan waa macnaa aljaahilun doqonka wuxuu uga jeedaa ku jaahila xaqiiqatulaxmaqna buu leeyahay asal ahaan doqonku waa ruuxa dee sameeya wax isaga waxyeelaya isagoo xumidiisa og ayuu sameeyaa kaas baa axmaq laba idhaa waxaa inooguma sugan buu leeyahay hadalkiisana cibaaradaas oo kale doqon oo kale iyo iyadoo loo jeeda tacziir iyo ta'diib iyo ama ruux wax labar la baraarujinayo ama ruux mutacalim oo wax loogu loo diidayo in iyo axmaq iyo bal taa laba idhaahaa inay bannaan tahay oo wuxuu leeyahay lafdigan alaxmaq waa doqon ama aaalim oo kale qaaliban ruux kasta waa ku sifoobaayo way yar tahay ruux ka maran buu leeyahay ruux ka marani way yar tahay oo dee ruuxa naftiisa dulmiyini ma jiro in ruuxa kolkol dee in ama jahli iyo waxyaalaha uma geeyeenba kolkol waxaan toosnayn kuma dhaqaaqayaana waa yaryahay aan de aan kuma dhaqaaqina waa yaryahayo marka wuxuu leeyahy cibaaradan lamid maaha iyadoo ruuxii lagu idhaa yaa ximaar iyo yaa tad iyo waxyaalo saasoo ama yaa kelbi iyo waxyaalo saasoo dee dadka qaar ay isticmaalaanba waxaana u sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala hadal wahadihi اlalfaad hiy alati yuadibu biha اlmutaquuna wاlwaricuuna man istaxaqa الta'diba wالtawbiqa wاliqlaada fi اlqowl liannamaa yaqulhu gayruhu min alfaadi safa buu leeyay alfaadahan waa yaa jaahil iyo yaa daalim iyo yaa axmaq iyo waa waxaad iyo goor ruux kasta lagama helayo markaa ruuxii haddii dee lagu edbinayo dadkii ilaahay ka cabsanaye afkoodana waxaan toosnayn kaba dhowraye xalaal miradka waa alfaadahay isticmaali jireen markay taadiib uba isticmaali jireen wuxuu taa leeyahy waxyaalahan dee sida kala been u noqonaya haddii ruuxii lagu yidhaha dameer yaho oo kale ayah oo kale oo waxaan jirin oo baadila dee taas oo kale oo waa hadal safahana hadalkuna waa hadal been uu noqonaya dee ibnu aadamba weeye marka taas oo kale lamid maaha oo wuxuu leeyay dadkii mutaqiinta iyo warciinta waa alfaadahay isticmaalayeeneen ahayn alfaadaha asxaab asafa ay isticmaalaan ee kale aan ahaynba ataana markaasa wuxuu yihi isagoo cilmigan u sheegaya ataana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam fi masjid ada rasuulka ilahi baa masjidka nooguba yimi fi yadihi wlxal fi yadihi curjun bnu aabin na horeynu usoo maray waa nooc timirta kaba mid a ama rudabka kaba mida xadiidkii faatima bint lqays ee aada inoogu dhawaan jasaasada waatan kuma soo maray haddaba waa geedkaas waa laamahan khaasatan waa rucubta timirtu ushan ay kuba taalo waa ushiisan ama de ay kuba taalo taas baa curjuun laguma magacaaba waa intan ay siide de waa markaa iyada wixii markii ay kaba daataan ulbay noqonaysaa taas isagoo rasuulka ilaahay gacantiisa ay uguma sugan tahay waa nooca timirta ee ibnu taab curjuunkiisii ayuu noo yimi faraa wuxuu arkay fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisa nuxamatan xaako faxakaha xaggii qibladii ka horreysay xaako lagu tufay arkay faxakaa bilcurjuuni qorigii yaraaya maushi uu watay ee geedkaasba ahayd ayuu ku xoqay uu kaga daadiyeyna way ku engegtayeen uma aqbala calayna xagga iyagu usoo jeestay jaabir baa le rasuulka ilaahi buu kaba warramaya faqaala wuxuu ihi ayukum yuxibu kineebaa jecel an yucrad allahu canhu ilaahay kaba jeesto qaala wuxuu ihi jaabir fakhashacna waanu khuduucnay waanu tawaaducnay dee nin jeceli mama jirto hadalkaas ayaan la khushuucnoo laba tawaaducnoo taa uma qaala jashicnaa namalaa barhkood kuma dabdiyo dee waanu kaba argagaxnay hadalkaa uma qaala wuxu uhi haddana ayukum yuxibu an yucrad allahu canhu qaala fakhashacna maanaan jawaabin weeye waanu khushuucnay dulownay tawaaducnay uma qaala ayukum yuxibu an yucrad allahu canhu markay rasuulka ilaahi saddex goor ku celiyaa qulna waxaanu idhi laa ay laa maala laa nuxibu an yucrad allahu cana ma jeclin ilaahay inuu naga jeesto ayunaa kaayageebaa dabcanaa yuxibu an yucrad allahu canhu ma jiro weeye waa kaayageebaa jecel inuu ilaahay kaba jeesta ya rasuula ma ma jirto axad anaga naga midoo taa jeceli ma jiro qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi faina axadakum axadkiin idaa qaama hadduu kaco yusalli xaalu tukanayo faina allaha tabaaraka watacala qibala weji ilaahay baa xaggan wejigiisa horaynu xadiidkan iyaguba soo maray wixii laba yidhi halkaa falaa yabsuqana yaanu tufin oo ilaahay buu dee qaabilayaayo waa kan uga jeestay falaa yabsuqana yaanu tufin candhuuf isaga markaa uu salaada ku jiro weeye qibala weji halkaa wejigiisa kuba toosan walaa can yamiinihi midigtiisana malad baa kuba sugan xagga midig yaanu uba tufin walyabsuqa tufa can yasaari waa ninkoon masjid joogin meel banaana ku tukanaya xagga bidixna cidi aani ka joogin doonay isagoo salaad ku jira xaaka ama candhuuf inuu iskaba tufo dhinaca bidixa isagaba tufo taxta rijri lyusra lugtiisa bidix hoosteeda fain cajilat bihi hadday laba degdogto baadiratun waa macnaa busaaqa maxaaka ayaa si kada ah dee si dhaksa ah uga soo markaa dee ugu soo kedisayba oo uu doonayo aanu kaba gaadhsiinay inuu dhinac isagaba tufo falyaqul ha falo qowlku halka macna alficil weeye bisawbii maradiisa hakadaa maradii buu qaaday maradiisu ku tufay candhuuftii uma dawaa uu isku laabay sawbahu bacdahu barhkiibu calaa bacdin oo dee si uu baabiyo u tirtiro saasuu isugu laabay saa ha sameeye wey haddana faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi daadintii uu xaakadii kaga daadiyey un iyo wixii dee ku dhegay kumuu kaaftoomin meeshii kolay aahaarna weeye kasii yar muuqatay aruni tusa macnaa ii keena weeyaan oo waxay tustaan oo isiisaan cabiiran waa nooc diibka kaba mid oo dhowr shay ay isaga ka ka koobnaa weye waa wa la isku dardaray waxay kaba samaysan jireen sida khaluqi aan soo marray makaa halkan nooguba sugan bal ii keena weeyaan cabiir waa diib faqaama waxaa kacay fatan nin dhalinyaro min alxayi reerkii kaba mid ahaa waa reer bani salima yashtadu isagoo ordaya ila ahli xaggii qorgi ehelkiisii uba ordaya fa jaa wuxuu la yimi bikhaluuqin khaluuq iyo cabiir waa islaama mid halkan waa diib mukhtalidoo waxyaalo dhowr kala duwan oo diiba la iskuba daray oo zacfaraan ka mid yahay fii raaxati baabacadiisa isagoo ku wada khaluuqi gurigiisii kaba soo qaaday ayuu markaa laba yimi faakadahu rasuulka ila faakhadahu rasuulka ilaahi baa qaaday rasuul llahi sala allahu alayh wasalam fajacalahu wuxuu yeelay khaluuqi calaa ra'si lcurjuuni laantii ama ushii uu watay ee geedkaa timirta adee ee engegay kaba mid ahayd halkaas ayuu afkiisa iyo madaxiisa halkii halkii caaradeedii ayuu saadiibkii u saaray uma ladaka bihi wuxuu marmariyey waa isagoo isticmaaliya curjuunkii calaa ahari nukhaamati nukhaamada raadkeed wuu udgooneynayaa waa masjid waa beydkii ilaahay taasuu mariyo faqaala jaabirun jaabir baa wuxuu ihi famin hunaaka waa arinkaas iyo meesha macnaa waa liajli dalika wey rasuulka ilahi baa saan sameeyey wix udgoon buu gidaarkii marmariyey si uu aahaartaa u tirtiro udgoonkaasna loogaba uriyo markaa taa markaa waa intii rasuulka ilahi taa sameeyey dabadeed taa liajrigeed baa jacaltum u yeesheen alkhaluqa fii masaajidikum waa markii dambe waxay isticmaali jireen oo diibka ay masaajidooda iyo dee ama ha mariyeen ama ha ku udgooneeyeen haddaba arrinkan aad dee halka ka qaadateen ee taa u yeesheen ee khaluqa masaajidiina u yeesheen waa rasuulka ilaahi wuxuu maalintaa sameeyey weli xadiidkan waa inoo socdaa jaabir baana wadan doona haddii a la idhaha axaadiidta dee inta inoo dambaysa insha allahu tacaala allah subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka waatuub ilayk